والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay qisadii dheerayd ee nebi muuse iyo khadir calayhim assalaam qisadoodii taas baynu weliba xadiis baynu dhexda kaga jirnay oo qeybtii hore ah bal nebi muuse iyo qoomkiisii hadalkii dhex maray iyo hadalkii isaga kaba dhacayiyo bal in ilaahay subxaana wa tacaala isaga uu kuba yidhi addoon aan leeyahay oo majmaculbaxrayn jooga adiga kaa cilmi badan uu taasna si uu cilmigii u kororhsado rixlo dheer uu galay taas baynu soconnay iyo ilaa bal halkii iyada ay soo gaadhkoodii iyo kulankoodii halkaasaan ku joogsanay iyo bal shardigii dee khadir oo ahaa hadduu raaco inaanu waxba weydiin ilaa uu isagu u sheegayo waxaan uu sameeyey iyo waxaan uu arkayba uu bal matalan uga warramayo macnihiisu wuxuu yahay iyo ama sababtiisu waxa ay tahay halkaasay inoogu joogtay shardigii markaa ahaa ee khadiri fain itabactanii falaa tas'alnii can shay-in xataa uxdita laka minhu dikra nebi muuse wuxuu yihi qaala nacam ha shardigaa u aqbalay wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fandalaqa waa tegay oo alkhadiru wa muusa waa khadir iyo muuse way israaceen yamshiyaani xaalay socdaan calaa saaxili اlbaxr iyagoo xeebtii soconayo waxay soconayeenba meel dee waxa weeyaan bad agteed baabuu ugu yimi bal riwaayaadka qaarkood si wuxuu u tallaabaybo jaziira uguba yimi baaba meesha kuba timi riwaayaadkan saxiixa kuba sugan barhkood ee adugu halkii saaxilkii bay socdeen iyagoo shardigaasna dee uu uu shardiyey marka la eego xagga itibaaciisa iyo raacitaankiisa shardigaasna uu kaba dhexeeyo kollay intaa ka dambeysay halkaas kol haddii lasoo gaadho wixii ka dambeeyey qisada fatihii la socday ama yuushac yuushac ibnu nuuni oo la socday nebi muuse dikri dambe ma laha waa inay halkan soo gaadheen markay soo laabmeen ee sakhradii ay soo gaadheen ee kulankii dhacay dabadeed hadalqaa dambe ma jiro waxaana laguma fasiree ma lagu xambaaray uun dee isagiina taabicun buu ahaa nebi muuse matbuuc ahaa labadoodii qisadu ay dhex martay un baa laynooga warramay isagii waa la socda un hadduu la socdayba haddii uu halkaa kaga noqdayna ilaah baa og subxaanahu wa tacaalaaye laakiin dikri dambe oo yuushac leeyahay oo riwaayaadka xadiidkaee kala duwan kuba yimi ma jirto qur-aankana ee waaba qisada isaga axaadiidtana u asal ahaaye halkaa hore mooye inta dambe labadoodun baa laga warramayey socodkoodii iyo wixii khadar kaba dhacay iyo hadalladii dhex maray iyo umuurahaasun baabay ahayd dikri dambe adigu inooguma dambeeye yuushac famarat waxaa soo martay bihimaa ay muuse iyo khadir safiinatun dooni fakallamaahum way la hadleenoo in maxay kula hadleen an yaxmiluuhumaa inay qaadaan eeg waa labadoodii inay qaadaan ayay iyagii weydiiseenoo taas bay kala hadleenba fa carafuu dadkii doonida watay waa dad masaakiinana way ahaayeen dee kollayna malaa dad kaloo ay sideena way jireenoo way ku shaqaysanayeena waa kuwa leh sadee qur-aanka inooguba sugan ba taa ahay waxay garteen alkhadira khadir oo malaa dee degaanka ay ku arki jireen oo addoonkaa saalixa ayay garteen faxamaluuhumaa way qaadeen labadoodii bigayri nawlin nool la-aan bay qaadeen iyagoon wax jira ay ka qaateen jirin ayay dee markay khadir garteen bay ku qaadeen saa nool la-aan aftiga nowlna macna waa alcadaa ayuu dee yahay ama waa ujradii waatan inaguba nool aan ilaahno lafdiga nool dee waa kelimada carabiga ah weeye waa ta halkan bay iyada inooguba sugan dee aqrinteenii unba in yar dee markaa wowdii saakinada ahayd dee waa sida kelimaadka kale lamidkaa lawxin ba lawxun baan idhaahnaa kelimaadka carabiga ah tii un baaba dee hadalku yar yimi laakiin kelimadu waa kelimada carabida imaka waa ujro la-aan iyo iyagoon wax ka qaadano la-an bay ka qaadeen de waa kelimadeennii baan isticmaalayna way fuuleen doonidii dhaqaaqday badday maraysaa facamada wuxuu u qastay alkhadiru khadir ilaa lawxin lawx min alwaaxi safiinati doonida alwaaxdeedii kaba mid ahaa fanazacahu meeshiibuu kaba saaray manaa iyadoo dee doonidii baddii ay marayso hayaaba loox alwaaxdii kaba mida waana xaggii baddaba dee waxaweyn jaanibkii badda ayuu loox buu meeshii ka saaray de markaa dadkiina halistaasay galeenoo biyuu hadday meesha kasoo galaan way qarqoomayaanba fanazacahu faqaala lahu muusa muusa ayaa wuxuu yihi qowmun qowm xamaluuna ina qaaday bigayri nowlin nool la-aan ina qaaday oo bilaash inagu qaaday ayaad camadta u qasaday ilaa safiinatihim doonidoodii oo fakharaqtaha waa dilaacisay lituqriqa ahlaha see dadka ehelkeediiba aada u qarqiso ayaa dilaacisay taas buu yidhi markaasaa wuxuu yidhi waana tii qur-aanka taasi inooguma sugnaydoo waa qisadii qur-aanke waxaa kaluu yidhi laqad jiئta shayئa imraa laqad jiئta waxaad la timi khadir buu la hadlayaa muusana hadlaya shay-an shay baad la timi imran weyn waa arin adag oo weyn oo ah dee dadka intan leego imaka halkan garaq iyo taas halis ugu ah taas baad laba timi laqad jiئta shayئa imran macnaa waa amr waa shay-an cadiima kaiira shida weeye waa wax weyn oo shidadiisu ay adag tahay ayaad laba timi latuqriqana kolley waa qorada liyagaraqa ahluhaana iyadna waa qiraa'o una qaala wuxuu yihi markaa khadir baa odranaya alam aqul miyaanan odran inaka adigu lan tastadiica ma karaysid maciya aniga macayga sabran sabr oo waxyaalahaa dee anigu aan ku dhaqaaqaya ama aada iga arkayso kama aamusaysid oo dee waad inkiraysaayoo iima xaggan itibaacan aadi raacday iyo raacitaankaa dee waxyaalahan waana kii markii horeba aynu soo aro qur-aanka inooguba sugano dee balin waa wa kayfa tasbiru calaa maa lam tuxid bihi khubran waa nooc dee inaanu adkeysan karahaynoo seebaad ugu sabriba waxaanad bal wuxuu yahay aanad dee macrifo iyo aqoon aanad u lahayn oonad ixaadayn oonad koobin xag macrifo iyo cilmi ahaan aanad kuba koobin de waa arrinkan isagu wixii uu yaqaanay daahirkiisi shay munkar oon laga aamusi karin weeye ambiyadiina dee cismadoodii baaba keenaysa waxyaalaha dee mukhaalafa iyo munkar dee uu kuba suganyay inaanay ka aamusin oonay sugin haddaba walow ay tani shardigiisii ilow ay ahayd tan oo u iloobay shardigaa hore laakiin dee arrintan weynee u muuqatay ayaa taa ilowsiiso markaasuu hadalkan yidhi marka khadirna wuxuu wuxuu xusuusiyey arrinkii alama qul miyaanan odhan inaka adigu lan tastadiica maciya sabra qaala markaa muusa wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii hay qabanin bimaa nasiitu waxaan iloobo arrintu ilow bay ahayd tan hore kuwa dambe ilow may ahayne tani ilow bay ahayd oo dee ilowgii aan iloobay dee shardigeenii iyo wixii aad markii hore igu tidhi waan iloobaye taa hay qabanin walaa turhiqnii ha igu xambaarino min amri arrinkaygan ah xagga la socodkan aan kula socdaiyo suxbadan iyo itibaaca cusran adeg iyo mashaqo oo ha igu kelifin oo ha igu xambaarin wax dee culays iyo mashaqo ha igu xambaarin ee baltan waa ka raaligeliyeyba oo dee ilow baan iga waan iloobaye taa hay qaban buu yidhi oo ha igu qabanin bal ha igu xambaa dee ilowgeygii ha igu matalan hay qaban oo ha igu qaadin ee waxaan aan iyo xaggan suxbad iyo waxyaalahaasna wax cusri igu sugan yahay ha igu xambaarin oo ha igu kelifin way socdeen haddana halkii taasi dee si bay kuba dhammaatay qeybtaasi uma kharaja way dhaadhaceen waxay ka baxeen min asafiinati doonidii fabaynamaa waqtihumaa labadoodu yamshiyaani ay socdaan cala saaxili waa xeebtii un ay socdaan doonidiina ay ka dhaadhaceen oo berrigii bay marayaan idaa gulaamun uxunbaaba kusoo kadiyey ilaadu waa tii fujaayadahayd uxunbaabay la kulmeen oo sii dee kadaa gulaamun inan yalcabu ciyaaraya maca alkhilmaani waa inan yar ma qaan gaadhin weeye dee qulaamna asalka hore waa qabla albuluuq baa qulaam dhalasho ilaa qabla albuluuq baa qulaam la yidhaah wixii intaa ka dambeeya waa macno majaaziya uun dee walow lagu idlaaqi karo haddaba inan yar buu ahaayo waa kan ciyaal buu la ciyaaraya iyo dad kaloo khilmaan oo inamo kaloo da-diisa hadal iyo wax kale iyadoonay dhicin ayuunbuu faakhada uu qaaday oo uu qabtay alkhadiru khadir bira'si madaxiisii unbuu qabtayoo faqtalachu waa fujiyey waa soo gooyey biyadih ilmihii yaraa nebi muusena waa la socda ayaa deeta uu qaaday oo madaxiisii intuu qabtay buu gacantiisii ku soo gooyey oo ummadee jidhka intiisii kalu ka soo gooyey buu kaga soo fujiyey faqatalahu halkii ayuu ilmihii ama ilnkii kuba dhintay faqaala muusa muusa wuxuu yidhi aqatalta ma waxaad dishay nafsan naf miyaad dishay zakiyatan daahira ah oo wax dembi oy leeday aanu jirin de waaba ilmahan yar oo markaa daahira a miyaad dishay zakiyatan zakiyatanna waa qira'a sabciya iyaduna in zakiyatan baana sii xeel dheer faciila bigayri nafsin nafla-aan iyadoo naf ay dishay oo aada u qisaasta aanu jirin oonay wax dilin miyaad dishay u naftan ood bikayri xaq aad ku dishay laqad ji'ta waxaad la timi wuxuu la hadlayaa isagii shay-an shay baad la timi ood ku kacday weeye nukran ay munkaran weeye la inkiro munkara ayaad kuba kacday nukran iyo nukuran iyaduna waa laba qiraa'un oo dee markaa qur'aada sabcadu ay kala aqriyeen bal markii hore wuxuu yihi laqad ji'ta shay-an imran imikana laqad ji'ta shay-an nukran macnaa nukran iyo imran culimmadu kolley marka la eego labada keebaa sii adag oo ma nukran baa adag mise imran baa sii xeel dheer oo xagga dee arrinkan iyo culayskiisa kuba sii xeel dheer waa kolley culimada khilaaf baa beyna ahlicilmi jira barhkood baa waxay leeyihiin imran baa culus oo kaba adag nukranta waayo alimru huwa alcadiim waa shayga weyn oo dee gees kalena marka la eego ficilkiisaa hore kaba dhacay ee hadalkan ka keenay nebi muuse oo ah doonidii uu dilaaciyey caadi ahaan dee kamay ratmina laakiin caadi ahaan marka la eego waxaa ka dhalanayay dee doonidiiba intay biyuhu qarqiyaan doonidii iyo wixii kuba sugnaayee dad ahaa dee mid iyo laba iyo saddex toona kumay sugnaydee dad badan oy labadoodu ka mid yihiin baa kuba sugan iyo wixii xoolay wateen waa dooni lagu shaqaysanayo oo dadku ay raacraacayeene inay halkaa ku baaba-aan oy ku qarqoomaan markaa shaksi keliya oo ghulaam keliyaoo la dilo dee intaas oo dhan oo halistaa la geliyey ama halaagsamo oo halkaa kuba dhinta ayaa kaba weyn sidaa daraaddeed baa lafdiga imran baa kaba xeel dheer ta kale oo nafkeediyo diritaankeed dee nafaf ama nafooyin dee kala duwan oo badan iyo amwaashoodoo halaagsamaa ayaa ka weyn saas buu imranta hore ay tahay tadaba nukran waa qowl culimmada qaarkood leeyihiin bacd alculamaa me waxay leeyihin nukran baa ka sii adag sababtu waxa weeye taa hore qatli dhacay may jirine waxaan uu sameeyey baa halaag ka iman lahaa ama wax dee in lagu dhinta ay ka dhalan lahayd dee waana suurtagal san dee dhacdayba inaanay wixiiba biyuu soo gelin ama wax kale iyo meeshii lagu gufeeyo oo marka ay dadkii ku badbaadaan oy ammaankoodii ku gaa meeshii dee ay ku ammaan iyo dee badbaadayeen ay ku gaadhaan taas baa suurtagaloo macnaa dil muxaqaqoo dhacaytaa ma jirto laakiin waa wax la filaya uun ama tani dee dil buu laba baashirayoo dil baa xaqiiq ahaan u dhacay taa kale wax madnuuna la filayo uun bay ahayd tanise waa shay waaqica oo xaqiiqo oo tan baa kaba xeel dheerna markaa nukran baa ka sii weyn oo ka sii adag xaggan shiddada iyo waxaan dee xumidiisa kaga sii xeel dheerna bacdigood iyagoo jaanibkaa eegay ayay yidhaaheen bal haddaba laqad ji'ta shay-an nukra qaala markaa wuxuu ihi khadir alam aqul miyaanan odhan laka inaka markii hore muxuu yihi alam aqul laka waxa weeyaan taasun bay ahayd oo bal maalan inakadan dambe taakiidka kale sii keenaysaa may jirin may alama qul inaka lakaan la socon inaka lan tastadiica maaya sabra imika halkan waa kordhiyey laka ayuu ku soo daray waayo markii hore hadday ilow ahayd waa kan haddana arrinkii ku noqday waa kan shardigii iyo cahdigii uu qaaday dee bal maalan aan oofin markaasuu yihi miyaanan odhanoo laka adiga kugu odhan inaka adigu lan tastadiica maciya sabra qaal xadiidkii marfuuc ahaa weeye wahadihi tani waa cibaaradiisan dambe ashaddu min alula tii horay ka adag tahayoo waa inkaarkii hore kaba badan oo dee waa kan laka ayuu ziyaadiyey waa isagoo arinkan kuba inkiraya dee uu sameeyey iyo inaanu shardigii ilaalin qaala markaa nebi muuse wuxuu yihi in sa'altuka haddaan ku weydiiyo oo can shay-in shay bacdaha waa maradan dabadeed dee aan ku weydiiyo falaa tusaaxibnii hayla saaxiibin oo ujeeddadu dee iskaga kay tag aniga hayla saaxiibin oo dee waxa weeyaan dee tarki iyo mufaaraqa adi faaruqdood aniga iga tagto ood halkaa igaga dhaqaaqdo taa haygulaba saaxiibin qad balaqta waad gaadhay min ladunnii aniga xaggayga cudran wax looguka cudur daaro oo bal matala dee markan mar aan idheen haddana mar labaad mar saddexaad haddaan ku noqdo waxaad martala marka la eego xaggayga dee wixii haddaad iga tagtood ifaaruqdo lagugu garaabi lahaa aada macduur ku noqon lahayd ka tagga aad igaba tagto waad gaadhay xaggaygiio dee anigiiba adkaysan waayey mar iyo laba markaan adkaysan waayey mar saddexaadna kuma noqdo anigiiba ah kadee meeshii in waxa weeyaan adigu horta waa lagu cudur daarayaayo wax aniga xaggay marka la eegiyo mufaaraqadeed iyo katagayga lagugu garaabo oo lagugu cudur daaro waad kaba gaadhay gaayahaasaad gaadhay haddaan mar saddexaadba hadalkii kuba laabmo shaarixuna halkan dee saddex qiraabo soo naqlinaya oo dee laduni iyo iyadoo nuunta uun taasun ay tay dalku damisan yahay nuuntun laai la khafiifiyo laduni iyo bal maalan iyadoo imika daalkii inta la reebo laakiin ishmaamha dama malata waxay nooga warrami doona ishmaamka iyo soo yahay damada kolleyna dee waxay lahayd bal horta markaan taa odhan doonaa ishmaam dee ah oo adigu ujeedadu kelimadii way sukunsantahe laakiin damo ursinteedna way jirtaa bal taasna dee ciddii ehelkeeda ahayd baa la weydiina qad balagta min laduni cudra faindalaqaa way socdeen haddana weli way wada socdaane xataa idaa atayaa markay yimaadeen oo way socdeen ilaa ay ka yimaadeen ahla qaryatin waa dad markay soo gaadheen waa qaryo iyo meel degaan ahayd oo la deganaa culimadu halkan ama xadiidku wa sharxay ha noqoto ama tafsiir baa dee u asalkahay mufasiriinta qaryooyin kala duwan bay magacaabaan oo dee barhkood ay aada u kala fog yihiin marka adrabijan iyo andalus la eego oo wax aada u kala durugsan oo taasi ay keenayso tabaayunkaa badan waa si majmac albaxrayn aan idhi ee waxyaalaha wax aan ka jasmin karnaa ma jirto waxa laga dabdin karo ama aan kuma kalsoonaan karno on odhan karno qaryadaasay ahayd ma jirto siaan majmac albaxrayn ba de waayo kol waxay idhahaan waa faris iyo rom halkay kuba kulmaan baxraha faris waxaad moodaane beri de meel bad dhinaca kulmisaaba inaanan jirin haddii khaliijkiiyo badda cad laba idhaa labada ay kalagu idlaaqi jireen in la yidhaaho bal muxiidka iyo badda cade halkay kuba kulmaan iyo aqwaalo kale iyo meelo kalaba durugsan waa waxyaalo imaka ma goyn karno ee waxa weeyaan meel bay yimaadeen dee dhulkaa ay socdeen un ahayd oo la degan yahay ayay yimaadeen markaasi xataa idaa tayaa markay yimaadeen ahla qaryatin ayay istadcamaa kale idaadii jawaabta waxa weeyaan un markaa waxay ka dalbeen wax la cuno cunyo cuntay weydiiseen ahlahaa ehelkeedii oo cunto may wadan iyagii bay martiyeen balse inoo dambaysa haddii aan la yidhaaho dee maaha qoysun ama dadumay weydiiseen majaalistoodii ay joogeen iyo meelihii maxaafishoodii ayd bay tegeen iyagoo marti gelaya fa abow way diideen waa dadkii qaryadoo dhammi dad bukhalo ay ahaayeen lafti baa inoo dambeeya an yudayifuuhumaa inay marti geliyaan reerkii ama qaryadii way ka seexatay labadaas dee waxaan leenahay rasuulka ilaahee muuse aha iyo bal khadirna sida raajixa qisada kaba muuqata umuurahaasi waa inuu isna nebi ahaaye taas way ka seexdeen fawajadaa waxay heleen waa labadoodii iyagoo dee qatan oo dadkiina aanay martigelin wax abaaloo ay ku leeyihiin aanay jirin fiiha qaryada dhexdeedii bay jidaaran jidaar bay ka heleen jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco macnaa ku dhow weeye waa gidaar uu leexday janjeersaday ama saasuu usoo qalloocdayoo wuxuu ku dhowaa inuu dhaco taas iraadada halkana waa bimacnaa waxa weeye lafdibaaba inoo dambeeya oo ah yaquulu maa'ilun macnaa gidaarku dee muu ahayn gidaar toosane waxuu ku dhowaa inuu dhaco wuu soo qalloocdayba taas weeye doonitaanka halkana waa macno majaaz ahaan un weeye oo waxa uu isagii dee ku dhowaa inuu dhaco weeye kollayna halkan dee qolooyinka malaa dee waa caamata ahlicilmi ama jamaahiir ahlicilmi dee in yar haddaan kaba soo reebno oo ah dee waxa weeyaan in qur'aanka majaas dhacay oo kale dee waxyaalaha iyo meelahay soo qaataan buu kaba mid yahay waayo jidaarku iraado ma laha iyo doonid ma laha macnuhuna waa ku dhowaayo wuxuu u iishay weeye inuu dhaco oo kale qolooyinka kooban ee yidhaaha meye qur'aanka majaas maba dhicin oo kale waxay leeyihin tani waa usluub asaaliibta carbeed kaba mid oo dee taasna majaaskuba waa saasunoo hadal waxaan filayaa jawaab inaanay muqnaca ahayn saa dee saaxib aladwa risaaladiisan bal matala ama halkan markuu qabanayo ama risaaladiisan uu dee kaga hadlo u yidhaaho qur'aan ma dhicin kitaabkan qur'aanka dee loo soo dejiyey ijaaz oo kale uu kuba yidhaah leeya waa usluub min asaaliib luqa alcarabiya dee majaaskuba waa taasune bal waxa weeye jidaaran yuriidu an yanqada faaqaamahu uu toosiye macnaa jidaarkii dhammaa ayuunbuu dee bal gacanta intuu mariyey ayuunbuu halkiisii ku celiyo hagaag buu isu taagay faaqaamahu yaquul wuxuu leeyahy maailun oo macnaa yuriidu an yanqada dhan baa macnaha maail bu ahaa dee san buu usoo qalloocsamay weeye oo waa iishay qaala alkhadiru markaa khadir baa qowlka halkani waa min idlaaq qawli calى alficli weeye waa ficilkii qaala waa falayo alkhadiru biyadi haakada gacantii unbuu mariyo wuu toosiyey fawaa de arrin waxyi buu san kuba samaynaye faaqaamahu waa toosiyey oo gidaarkii baa istaagay markaa qaala lahu muusa muusa wuxuu ku yihi qowm qowm ataynaahum ama hum iyagu qowm weeye ataynaahum aanu aynu u nimi oo falam yudayifuuna aan ina martigelin oo walam yudcimuuna aan ina quudin markaa dadkani abaalba in loo gala may mudane low shita haddaad doonto latakhidta waxaad yeelan lahaydoo calayhi wa calaa iqaamati hada aljidaar jidaarkan toosintiisa ajran ujro oo meeshii dee waxbaad kula heshiin layd jucli iyo ujraad kaba qaadan lahayd iyaguba waa kuwa inaga seexday ah takhidta iyo latakhadta labada waa laba qiraao sabciya unoo macnaa waxaad qaadan lahayd unoo sab ficilkan aada laba timi gidaarkan toosintiisa ujraad kagaba qaadan lahayd dee cuntada aan iyo waxyaala aan siisano taas buu ku yidhi qaala wuxuu yidhi markaa waa khadir ba odhanaya haada kan waa waktigan aan joogno iyo dee waa su-aasha saddexaad ee kaba timi firaaqu beyni wa beynika e waqtu firaaqi beyni wa beynika waa kala tegeyni waqtigiisii weeye laakiin saunabiuka waan kuu warramayaayo bitaawiili ma kii tafsiirkii lam tastadic aanad karin sabran adkaysi iyo caleyhi korkiisa aad ku haysato wixii aad dee aamusi weydey ee bal inaad aragto uunoo bal waxaa ilaa intaan anigu warkiisa kuu sheegayo xikmadda ku sugan kuu sheegayo ilaa intaa inaad sugto aad kari weyday ayaan wuxuu tafsiirkiisa iyo waxay kaba dhignaayeen dee daahirkan la arkayaa waa daahirkaa wada wax la diido ah ama munkaree nebigiiba ka adkeysan waaye khaasatan labada xaale oo hore o dhame tani waaba ixsaanu laakiin de waxay lahayd tafsiir waxyi ilaahayna waa kuba socday haddaba tii baan kuu sheegayaa e halkii buu isagay ugu warramay weli xadiidka iyo duruqdiisu way noo socdaan qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi yarxam اllahu ilaahay waa u naxariisanayaa muusa muuse allaha u naxariisto lawaadibtu waxaan ku tamaniyey jeclaystay annahu muusa kaana inuu ahaa sabra mid sabra xataa yuqasa ilaa la waramo oo calaynaa korkeena min akhbaarihima wararkooda ujeeddada hadduu sabro oo aanu intaa hadalin acaajib kaluu ka arki laha waxyaalo kaloo la yaab leh ayuu kaba arki laha dee taasna waxay noqon lahayd in ilaahay subxaanah watacaala inooga warramo warkoodii inoogaba warramo umuuro kale oo dee umuuraha qariibka ah ee uu markaa waxyi iyo isagu markaas dee waxa weeyaan uu ugu samaynayo uguba dhaqaaqaya laynoo sheegi lahay inuu bal sabro taas ayaan ku tamaniyey si laynoogaba warramo ilaahay inoogaba warramo weeyaan akhbaartoodii qaala waqaala rasul markaa raawiga xadiidka adhi waqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm ibnu cabaas baana xadiidkan warinayay dee ubay ibnu kacab baanu kaba warinaya kaanat اlأulىa tii hore waxay ahayd waa hadalkaa hore ee markii doonida uu dilaaciyey su-aashii xaggiisa kaba timi ama inkaarkii baan ujeedaa min muuse nebi muuse xaggiisa nisyaanin ilow bay ahayd oo shardigii hore u iloobay markaas dee arrinkan ayaa wax weyn ku noqday oo markuu tan dee aada ugaba cadhooday bal tan ayuu inkaarkan laba yimi isagoon shardigii hore iyo xusuusnayn qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baa yidhi wajaa waxa yimi waa intay doonidii la socdeen weeyeen ee kaba dhaadhaceen weeye cusfuurun shimbir baa yimi xataa waqaca ilaa uu dhacay oo uu kuba fadhiistay calaa xarfi safiinati safiinada ama doonida qarkeedii ayuu shibir ayuu ku fadhiistay uma naqara fi lbaxri dee baddiina aad bay uguba dhoweydo waa halkaa badda agteede minqaarkiisii ama afkiisii buu baddii saa ugu yar daray oo uu afkiisii ku yar dhuftay dee wuxuu ka soo qaadi karaa wax la sheega maayo fi lbaxr faqaala lahu lkhadiru khadir baa wuxuu yihi ma naqasa cilmi riwaaya kuma timi miyaad garanaysaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay cilmigiinu labadiinaba marka cilmiga ilaahay loo eego intaasna ma aha ayuu shibirkani leeyahay marka khadir baa wuxuu yihi maa naqasa muu nuqsaamin cilmi anigaygu waa wixii ilaahay dee xaggiisa igaba yime uu ibaray ilaahay baa xaggiisa min ladunhu cilman kaba siiyey iyo wa cilmuka cilmigaaga iyo dee towreed baaba lagu soo dejiyo ilaahay baaba markaa waasida la-aan laba hadlayo markaa taas waa cilmigaagu min cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa iyo dee macluumkiisa kama nuqsaamin ilaa mila ma kii uun mooye naqasa uu nuqsaamiyey hada alcusfuru min albaxr cusfurkuna inuu afkiisaa si yar qoyey uun mooye wux alla wuxuu ka nuqsaaminayaa ma jirto marka marka la eego nisbada inaga cilmigeenu dee kaa nebi muuse la bare dee axkaamta shareecadaba ahaa dee waxyina waa u imanayo wax qeyboo la ogeysiiyey way jireen iyo kan bal isaguba qarsoone dee nebigan la baray kolley dee axkaamtii uu ku dhaqmaye shareeca ahaan ama tiisa ha noqoto ama nebi kalena waxbaa ka yaqaanay be laakiin arrimahan kale marka ilaahay cilmigiisii looba eego dee waa nisbada minqaarkaas wixii uu kaga soo qaaday ama afkiisa yar wuxuu kaga soo qaaday shimbirkani badda nisbad marka badii kale loo eego weye bana wax alla wax cilmigaa ilaahay subxaanahu watacaala ee ballaadhaneen la koobi karayne bal badahan iyo bado kale haddii layskuma daro ilaahay inoo sheegay inaan kelimaadkiisu dhammaadeen dhirta oo dhanna haddii qalimo loogaba dhigo dee waxa weeyaan wax la sheega maha buu leeya waxa anigu anaqaaniya waxaad adigu taqaanaba qaala saciid bnu jubayrin wuxuu yihi ibnu cabaas isagaa xadiidka ka warinaya saciid kolley su-aashiisaana xadiidka bow ibnu cabaas dee uu kusoo naqliyey isaguna ubayaha kaba wariye wa kaana yaqra' ina cabaas wuxuu a mid aqriya wa kaana amaamahum malikun yaakudu kula safiinatin saalixatin gasba na qira'adan dee tawaaturtay wa kaana waraa'ahum be qira'ada tawaaturtayna yaakudu yaakudu kula safiinatin gasban weeye saalixatina kolley waa tafsiir ahaano ama waa aqriyay dee qiraa'o dee shaadaba aan tiraano aan inoo tawaaturin amaamahumna waraa'ahum taas waa lagu fasirayba oo dee waa macnaheediiba oo in alwara waxay ku timaadaa laba macno isku did oo bimacnaa amaamana way timaadaa dee bimacnaa maa yuqaabilu lamaamna way kuba timaadaa marka haddaan eegno wakaana waxa ahaa oo waa sababtii markuu u sharxayay doonidan uu u ceebeeyey ee uu qeybta ama looxa ugaba fujiyey waraa'ahum iyaga hortooda haddaan amaamahumtana aan kuba fasirno ay tahay tafsiir inooguba noqoto waa dadkan iyagu safiinada watay meesha ay kuba socdeen waxa kaba horeeyey melikun boqor haddii waraa'ahum sideedii laguma daayana macnuu dhib ma laha oo waraa'ahum iyaga gadaashooda markay halkan imika ay ku socdaan kasoo laamaan xaggii bay kolley kusoo noqonayaan waa dariiqii ay kaba shaqaysanayeen waa iyaga gadaashooda cindamaa yarjicuun weeye markay soo laamaan haddii waraa'ahum sideedaan kuma dayno bal amaamahum kol hadday inoo fasirtay waxay noqonaysaa waxaa ka horeeyey weeye waa sababta u ceebeynayey meliku boqor yaakudu qaadanaya kula safiinatin dooni kastoo saalixatin waayo eg doonidan saalixnimo imika markuu looxan fujiyey mid saalixaan may noqon oo waa macnihii kolley waa macnihii waana tafsiir bal waana qiraa'adda ibnu cabaas aqriyayey haddaba dooni kastoo saalixa ah oo fiican oo suuban ayuu kasban dhac uu dhaca ayuu ku qaadanayo dadku ka xoogayay ujeedada doonidu hadday ceeb leedahay waa iskaga tegayey marka tanna muxuu taa u sameeyey dee markuu ku arko nuqsaantaas iyo looxa meesha ka maqanee bahashaba ay khadar leedahay ruuxa fuushana uu halis gelayo inuu kuwa qarqoobo biyihii uu iska dhaafaya markay isagii dhaafaanna looxoodii bay ku ceshade meeshoodii bay hagaajisano looxoodii waa arrinta dee ilaahayba u amray maslaxadaasna way kuba sugnayd laakiin daahirka hore maxay ahayd de waa waxaa munkarka ah oo dadkaas dadka intaa leg halis lagu gelinaye halaaggoodna khadar ay u ahaay inay halaagsamaan wa kaana yaqra' waxaa kaluu ibnu cabaas aqriyayey wa ama algulaamu fakana kaafiran waa lafdigan kaafir isaguna qiraadu inoomay tawaaturin laakiin dee xadiidka inooguba imanaysa haddii la idhaaho xaaladiisu inay taa ahayd oo waa si dee laguma khalqaybe xadaثanii weli xadiiskii waa inoo socda xadaثanii mحamed بن cabdالله عlى الqaysiي qاala xadaثana المctamir بن sulayman التaymiي عan abihi عan رaqbةa عan abi isxaaq can saciid bni jubayri qaala abi isxaaq sabiic ba saciid bni jubayr markii horena saciid waa ti inooguma sugnayd qaala qiila libni cabaasin ba waxaa lagu yihi isagaana ku yidhi ina nawfa nawf albikali yazcumu wuxuu sheeganayaa ana muusa muuse aladii muusehaasoo dahaba tegey yartamisu xaalu dalbaya alcilma cilmi oo dee addoon kale uu kaba dalbayo laysa inaanu ahayn bmuusa bani israa'iil muuse reer bani israa'iil aanu inuu muuse kala yahay qaala markaa ibnu cabaas baa wuxuu yihi asamictahu miyaad maqashay isaga yaa saciidu saciido isagoo saala miyaad adigu kaba maqashay waana reer kuufo kuufu saciidna kaba yimi qultu waxaan nacam haa anaa ka maqlay qaala wuxuu yihi kadaba nawfun waa zajrin iyo taqliid dee waa khada isaga kaba dhacay ee waxa weeya been buu sheegay arrinku taas ma aha markaasuu xadiidkaa dheerna uu sheegay ee ubay bnu kacab uu isagu rasuulka ilaahay ka maqlay xadaثna ubay bnu kacbin markaasuu muxuu yihi waa ibnu cabaas baa wada qaala kadaba nofun markaasaa wuxuu dee kadibkiisan iyo iyo inkaarkan uu tan kuba inkiraya daliilkeedii buu sheegayaayo xadaثna ubay bnu kacbin baa noo waramay ibnu cabaas baa lo qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama yaquul inahu shaniya baynamaa waqti muusa calayhi الsalaamu fii qowmih waa nebi muuse qowmkiisii reer bani israa'iil dhexdooda uu ku sugan yahay de waana intii kolley fircoon iyo la qaraqay weeye oo waqtigaa dabadeed weeye yudakiruhum uu xusuusinayo iyagii ku waaniyayo biayaam illaahi ilaahay ayaamihiisii wa ayaam ullaahi nacmaauhu wa balaa'uh waa nicmooyinkiisii ugu nicmeeyey oo suurat ibraahimba wataa ay kuba timi lafdiga ayaam waa wixii ilaahay iyaga uba nicmeeyey ama diintan uu siiyey iyo si uu cadowgoodii uga badbaadiyey iyo dee waxyaalihii kale dee nicmada badnayd ee ilaahay siiyey ee qaybo kaba midiina suurat lbaqara ba ilaahay subxaanah watacaala isagoo iyaga xusuusinaya uu kuba tiriyey taas ayuu ku waaninayuu xusuusinayey wa balaa balaa waa imtixaanaadkiisiyo dee arrinkii hore iyaga markii hore kuba yimi oo isticbaadkii nimankii fircoon iyo qowmkiisu ay iyaga adoonsanayeene ay raggooda leynayeen dukuurtoodii iyo dumarkoodiina ay adeegsanayeen ay dee ku shaqaysanayeen iyo waxyaalihii kale bal iyagana imtixaanaad iyo taas oo kale ahaa walow lafdiga albalaa ee kolkolna nicmada nafteedaba uu noqdeen waayo wixii lagu imtixaanayo taas bay tahay inuu ku shugriyo intaas oo kale oo waxaa la arkaana meel kitaab ka mida inay taas inooguma timaado xadiidkii kacbe id qaala wuxuu yihi markaas isagoo wacdiyaya waana la weydiiye su-aal la weydiiyey bay ahayde maa aclamu ma ogi fi lardi rajula nin khayran kaba khayr badan o aclamu mini dee muu jirin waqtigaa dhulkanan kaliimkii ilaahay ah oo ilaahay waa sida la-aan laba hadlay kitaabkaa lagu soo dejiyey cid lagu soo dejiyey mid laba midna waqtigaa may jirin haddaba ruux igaba khayr badan ama iga cilmi badan taas ma ogi kuma oge qaala fawxa allahu ilayhi ilaah baa usoo waxyood oo yihi inii aniga aclamu og bilkhayri khayrka minhu oo cidda ka khayrka leh ama kaba khayrka badan aniga kaba og isaga aw cidda man huwa ama cidda isagu waxa weeye kaba khayr badan aniga og cidda man huwa de de khayru minhu ina fi lardi waaba kan waxaa ilaahay ku yidhi isaga markaa dhulka waxaa ku sugan rajula nin waa aclam minka kaa cilmi badan de kolleyna waa waxaa iyada xadiidkii dee xalayna waynu soo maray riwaayaadkiisa kalena way inoo dambeeyaanba nebi muusena qeyb baa inoo dambeysay wuxuu kuba yidhi adiguna cilmi ilaahay cilmigiisa kaa mid aad kuba sugantao adiga uu ku baronan garanayn adiguna cilmi aniga ilaahay i baro adigu aanad ogeyn taasba dee jawaanib marka la eego khaasatan umuurahan isaguba waxyi waa u imanayo waxyaalo qeybka oo ka ogaawey jireen laakiin umuuraha caynkana masaa-ishan iyo wixii la midka ahaa waa taa uu dee isagii kaga cilmiga badnaa weeye walow dee culumtan shareecada iyo towraad iyo axkaamteed iyo umuuraha isaguba uu kaga horeeyey halkaas haddaba kaas booye qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbigayow fadullanii calayh oo dee waxaa kuba sugan sidaan xaliba soo maray ee cilmiga had iyo goor isdiyaadkeedii iyo dadaalkii lagu dadaalaya ruuxu inuu cilmigiisa biirsado kororsado haddii uu rixlo u baahdo saa dee uu yeelay nebi muuse waana sidii dadkeennii hore ay yeeleen ay u rixlayn jireenee mashaqo kasta ay ugu adkaysan jireen taas loo rixleeyo bal ciddii dee cilmiga laga qaadanayana xaggooda looba kaco taasoo deeta wuxuu yidhi rabbigayow fadullanii caleyhi addoonkaa iga cilmiga badan si aan cilmi uga soo faa'iidaysto itus buu yidhi qisadan kollay duruqdeeda qaarkood cabdi bni xumayd baaba wariya ayaa waxaa kuba mid ku sugnaa meel kuba yimi ilaahu dadya u cilmi badan oo aladii yabtaqii ilaa cilmihi cilma kayri wayo waa kaa cilmigiisii uu lahaa dee cilmiga dadka kale kusoo biirsanaya ujeeddada intiisii kuma qancayo ciddii wax ka faa'iidaysan karaya oo ka faa'iidaysanaya cilmigii dadka kaleo cilmigiisii ku biirsanaya kaas ba ah kadee dadka uba cilmi badan oo waayo cilmigiisii uu lahaa iyo dee dadkii kale wuxuu agtooda kaba helayay markaa uu isagu isku biirsado dee wuxuu noqonayaa taasu kuba sifoobayaan qaala wuxuu yidhi rasuulki ilaahay baa yidhi de xadiidku waa xadiidkan marfuuca faqiila lahu dee ilaah baana ku odhanaya waxa lagu yihi nebi muuse tazawad waxaad sahayataa xuutan kalluun maalixan ay mumalaxan weeyo dee markaasi aanu mala wuxu yar noqon waa milix iyo waxyaalaha laguma daadiye waa markaa isagoo dee mayda weeye waa si uu muddona dee ay u sitaan oonu wax ugaba noqon maalixan ay mumalaxan weeye ujeeddadu la milxiyey taas oo kale oo waa xifdi ahaan iyo markaa taas baa loo milxinayay kaas qaado sahidoodii baabu ahaa fa inahu addoonkaasi ama shaksiga ninkaasi xaysu meel ayuu kuba sugan yahay tafqid lxuuta waa calaamadii la siiyey halkan xuutka hadda ay wax kaba cuneene taasoo kale aada ku weydo ayuu waxa weeyaan kuba sugan yahay qaala wuxuu yidhi fandalaqa wuu tegey huwa wa fataahu isaga iyo fatihiisii waa dee saan soo sheegnay yuushac ibnu nuun bal xadiidka alfaadihiisa iyo matigiisa ayuu taasiba dhacay waana kii isaga dabadii nebigaba noqday weeye waa u khidmaynayo oo u adeegaya bal taas haddaba fandalaqa huwa wa fataahu xatanta ayaa ilaa sokrati ilay dhagaxii soo gaadheen riwaayadka bukhaari xadiidka kolley dee isaga kitaabulcilmina bukhaari waa kusoo arooriyaa bal isagoo rixlada iyo cilmigii loo rixlaynayo halkaa tarjamo uba dhigtay in tafsiirna waa kusoo arooriyaa waana kitaabu tafsiir suurat lkaf riwaayaadkan aan ahayn iyo kuwo kaleo kaba ziyaadsanna isagoo dee bukhaari sida caadadiisu ahayd alfaadahan xadiidka iyo aayadda dhacay oo kale iyana barhkood soo naqlinayo dee aimadii qariibka iyo kaba soo naqlinayo ama dee fasiraya taas in waxyaalo kolley ama mucallaqa ama umuuro kalena ay soo gelayaan oo dee fawaa'idu ay badan tahay xaafid ibnu xajarna halkuu dee qeybtaa hore rixlada kitaabulcilmi mooyaane laakiin sharaxiisa u dheer halku kuba sharxayna axaadiid alambiyaana xadiidku waa ku horeeyey isaguna ee waa halkan oo aada buu u badan yahayba sharax halkaasi marka waxa adigu kuba sugnaa baan leeyahay riwaayo bukhaari oo kale inuu ku yidhi markuu isagaa siday fatahan baa siday dee sambiilkan ama mictalkan kalluunku ama xuudku ku jira isagaa siday waa khaadimkii uga shaqaynayay taas markaasaa wuxuu yihi wax kale kuma kelifayo waxaan kugu kelifayaa un markaad weydo meeshaad ku weyda inaad ii sheegto markaas baa wuxuu yihi ma kalafta kaiira dee wax weyn oo culus igumaad kelifinoo bacnaa inosidkaasoo markaad weydo ha iloomina ii sheeg intaasun baaban kuu faraya oon kuu kelifayaa buu isaguna wax weyn oo badan ama wax culus igumaad kelifin waa bukhaari matigiisay kuba sugnayd xalay waxaan soo yar sheegnay iyadna in dee barhkood ay yidhaaheenba markaas kalluunkii la waaye oo kale meeshan oo cayn alxayaat ama bil dee biyaheedu ay nolol keenayaan oo wixii ay taabtaaba ay noolaanayaan inuu yimo waxaan la dee u tiriyna kutubta tafsiirka barhkood bukhaari xadiidka naftiisay kuma sugnayde laakiin sanadka xadiidku leeye may ahayn raawiga xadiidka warinayay ayaa isagoo sheegaya inay dee tan ciddii uu sanadka mutasilkaa kaga warinay cid aan ahayn ayaaba ah in dee waa riwaayo sufyaan iyo inay dee meeshan ay kuba sugnayd ilbiya ah oo dee taa cayn alxayaata la yidhaaho wixii bal matalan dee ay taabtaana uu noolaanayo oo markaa ay biyihii ay gaadheen de waadi waa qudro ilaahay subxaanaه watacaala laftigu laakiin sanadkan bukhaari arrinkumuu sugnayne waa isagoo intaasi isnaad may lahayn matniga haba dhacdo kolley tirmidina way dhacdeen qaala wuxu uhi fandalaqa huwa wafataahu xata intahayaa ilaa sakrati ilaa ay dhagaxii soo gaadheen facumiya calayhi waa laga qariyo halkaas kumu arag weli kalluunkiina way wataanoo dee khadir halkaa kamuu helin fandalaqa waa tegey adugu way seexdeen sidan xalayba soo marnay xadiidkana duruqdiisu ay tahay waayo riwaayaadku way kala taabsan yihiinba riwaayaadka qaarkoodna taqdiim iyo taakhiir baa meelo kuba sugan imika halkan way seexdeen dee halkiiba iskagaba hurdeen markii dambe ay tooseen bay haddana meeshii ka dhaqaaqeen oo socodkoodii sii wateen dee intii ay hurdeenna arrinkan baa dhacay laakiin laftiga inoo socda ikhtisaar baa jira oo facumiya caleyh fandalaqa muusa tegey wa taraka uu ka tegey fataahu ninkii khaadimkii ama fatihiisa ee saaxibkiisaha laba socday fadaraba waxaa dhaqdhaqaaqay alxuutu xuudkiibaa filmaa intuu markii hore zambiilkiisa xalay soo maray ku dhaqdhaqaaqunbuu dee kaba boodayo badii buu galayoo badda dhexdeedii buu socday fajacala wuxuu ahaaday uu gudagalay laa yaltaimu waa badii uu noqday laa yaltaimu mid aan isqabsanayno calayhi isaga korkiisa halkaa uu galay dee markuu meeshii biyihii ay ku dhex qarsoomay isumay iman ee meel banaanoo hulo oo daaqad furan oo kale ah taas ayay noqotayba saara wuxuu noqday mitla quwati waa mitla daaqi weeye intii de adigu uu maray ayuunbaa ilaahay si xalay waynu soo marnay biyihii uu kaba joojiyey meel banaan bay noqoto sii muuqata isaguna uu sii dhex galayba mitla quwati qaala wuxuu hi faqaala fataahu fatahiisii baa yidhi alaa alxaqu miyaanan hareer ahayn nebiyallaahi o fakhbirom bal daahirka imika riwaayadani waxa ay tahayba nebi muuse inuu halkii kaga tegey waa ka sii horeeyey intii uu sii maqnaa dabadeedna arrintani ay dhacday markuu waxaa weyne layaab kale uu arkay buu ka daba tegay isagoo doonaya inuu nebigii uba waramo bal kollayna riwaayaadka intooda badan sia iyada inooguba sugan waktigaas in nebi muuse dee ay hordeen ama uu hurday baaba arinku dhacay dee markay tooseenna isagoon uba sheegin buu ka yar horreeyey sida riwaayada inooguba sugan oo bal matalan xaaladani waa yar horreysay ee markii ay tooseenba nebi muuse uu kasii horreeyey oo uu kasii cag horreeyey isaguna uu ka daba tegey dee waxyaalahanna waa kan uba muuqdo wuxuu doonayay inuu uba sheego laakiin waa iloobay qaala wuxuu yihi fanasiya fanusiya waa la ilowsiiyey falama tajaawazaa markay dhulkii de ay meel weliba halkiina kaba durkeen ee halkii ay laga helayey iyada ay dhaafeen ayuu qaala lifataahu ku yidhi aatinaa inasii hada'anaa hadadeennii inasii laqad laqiinaa waan la kulannay min safarinaa safarkeennan haadaa kana nasaban tacab iyo dhib ayaan kala kulannay oo intii hore oo dhan ee maydaarin markii ay meeshii dhaafeen dee kolley muddona way socdeen oo maaha meesha markay u dhowaa iyagoo ku dhow umuu sheegin hadday meeshii ku dhow yihin ay u muuqato raadkoodii may dib usoo qaadeen waa kuwa raadkoodii raacaya si aanay meeshii u gees marin meeshii aanay u idaaranoo way fogaadeen oo way durkeen markaas baa deeta daal buu dareemay iyo tacab markaasuu yihi safarkeenna waxaan kala kulanay nasab iyo tacab eh inasii qadadeenii waana tan lafdiga de aynu soo aragnay kalluunkan iyada ayaabay waxna ay kaba soo cuncuneen baa sahay u ahaayoo tazawad xuutan maalixan baa lafdiga inooguma sugan in saa ilaahay kuba yidhi waxaad sahay ka dhigataa xuut dee mumallaxa oo kale arrin ay soo naqliyo qariib de xaafidna waa soo naqliya kolley ibnu cadiya ayaa dee yidhaah ninkan tafsiirka shahiirka almuxarar alwajiz leho ayaa wuxuu idhaahaa de waana reer andalus buu ahaayo waxaan arkay malaha bilaada badoodii ayaa waxaan ku arkay buu leeyahy kalluun baan arkay dhinac waa dhinac lafaha un dee lafihiisan yaryar iyo waxaasun ah oo lafihiisaas wax kalaba ma laha gees kale intan dee wixii urkujirkiisii xaasna xoob yar ama harag yar unbaa kaba sokeeya dhinaca kalena waa fayowya waa kalluun bad laga soo saaro iska markaa wuxuu idhaha dadka mandiqadaaba kaba dhiga ama odhanayaba waxa la odhanaya malaha ti ayay tafiirteedii ta ilaah baa og laakin waa sida imaamkaasi yidhaaha waan arkay uu yidhaaha waa dee markaa ama intan lagu xambaaro bal de waaba dhici kartaa maxaa sugaya in lama idhaahe laakiin janib iyada waxaydu waa de lafaheedanun wax kale maaha marka laega cadhoosheediiy waxaasna xoob yar iyo jud yaroo khafiifa kaba hoos ka sokeeyey un ama ka sareeyey dhinaca kale siaa dhinac fayo hilibkeedii iyo waxaydii wadato oo kale waana waxaa iska socotee dee badii iskagaba jirto taasoo weliba isagu le layma sheegin buu lahaa waan arkay buu lahaayo waana sida xaafid ibn xajar iyo isaga de filxibaari halkan xadiidka markuu qabanayay ay kaba soo naqliyaan bal adigu arrinkii de waa waxaa weyn mucjisadabah markaasaa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay walam yusibhu muu asiibin nasabun tacab iyo daal xataa tajaawasa ilaahay meeshii dhaafeen qaala fatadakara markaasuu xusuustay oo qaala wuxuu yihi waxaa xusuusanaya de yuushع baa xusuusanayo de waa tiyanaa qur'aanka inooguma sugnayd xalayna waynu kuwa soo maray xataa riwaayade bal xadiidka duruq kale macaadiro kale inoo yar dambeeyo waa xadiidka riwaayaadkiisii waana xadiid ubay ibnu kacb xadiidka imika iyada halkan inooguma sugan waana kaa isagii kuba yidhi markii uu dee arrinkii intii hore waa iloobaye uu xusuustay muxuu yidhiba ara'ayta ida waynaa ilى الskrati fainii nasiitu اlxuuta wama ansaaniihu ila shayطaan an adkurahu wey oo idan kuu sheega shaydaan baa ilowsiiyey markaa nebi muuse deeta muxuu yihi markuu taa yihi ayaa nebi muuse yihi qaala dalika kaas waa maxay dalikadu waa in weytada aan weynay kaluunkiyo dee kaluunkii uu markaa arintaa aad sheegaysa ay kaba dhacday iyo faqdigaa kaluunku maa kii weeye kuna aan ahayn nabqi kuwa doono oo wixii aan doonaynin u socno ujeeddadu calaamad buu inoo ahaa halka aan ku waayeyno inaan ka helayno ninkan aan u soconno taas buu ahaa kolley nabqina de malaa qurada waa ama dee ya-aad fara badanoo ya-aatu zawaa'id yidhaahaan waa ya-aadkan ziyaadada zawaaidna waxay u yidhaaheenun musxafka aanay qornayn walow dee qiraa'ada lagu kala tegsan yahay waa xaggii kitaabadii musxafka ayay wax dheer ay taha aanay qornayn ayay kaba midtoo malaa lixdan iyo kaba badan oo qur-aanka ku baahsan oo quraado kuwa aqriya labada xaalaba wasri iyo waqfi iyo kuwa wasriga un aqriyeen waqfiga aqrinaya kuwa deesanoo kale labadaba u gooya oon ma aqriyinba taasi ay jiraan ba kolley waana iyo aadkaa faraha badan dee kolley anigu macrifo uma lihiyo ciddii macrifada o lahayd ba waynalaba joogtaa kolley malaha mudnaan lahaydba waktigan dee casharka bacd alcishaaya dad baa hore u yimaada maqrib malaa fursada u haysaayo ciddii wax ka bilaaban lahayd intaa salaada horteed maqrib iyo cishaayo udhaxaysa intee sheekh maxamuud lagaba bilowdo dee ciddii bal matalan diyaar ee taasoo kale ay fiicnaan lahayd bal waxaan leenahay ya-dan waxay kaga mid tahay ya-aadka faraha badan asmaa iyo afcaal bale malaa lixdan kaba badan oo quraadu ay ku qeybsan yihiin marka la eego xagga kuwa labadaba wada aqriya labada xaalma wasri iyo waqfiba kuwa wasriga un aqriyan waqfiga aqrin iyo kuwa labadaba gooya cinda alwasri waqfi zawaaid waxay u yidhaaheena musxafka ayaanay dicdi qornayn rasmi ahaan bay wax dheer ay noqonaysaa dee qiraaadii haba jirto marka la eego waliba quraada qaarkood aanay aqrin be haddaba wuxuu leey ma kuna nabqi asalku dee nabqii buu ahaa macnuna waa taas oo wax kalo dee matalan luqa ahaan iyo wax loo gooya icraab ahaan iyo taasi ma jirto imaka halkanoo la yidhaaho dee ficilkii waa majzuum oo tanaa loo goynayaaye macnu waa ka nabqii saas baa quraada qaarna oo ay aqriyaanba ama cinda alwaqfi ha noqoto ama wasri iyo waqfi haba noqdeen dee kuwana mala iyagoo rasmigii raacaya way gooyaan ma kii weeye kunaanay nabqii kuwa dalba oo doonay wixii aan u soconayba calaamadiisaa tanba ahayd fartadaa way laabmeen calaa aahaarihimaa weeye waa raadadkoodii korkooda waa halkii ay mareen way fogaadeen way durkeen haddaanay raadkii soo raacin waxaa dhici karta meeshii inay weydaartaan meeshii iyo sakradii ay weydaartaan raadkoodii bay soo gureen qasasan yaqusaani qasasan waa iyagoo raadkoodii yatatabacani weeye qasas waa tatabuc weye iyagoo raacraacaya raadkoodii oo soo raadkoodii soo gurayo halkii ay mareen un soo maraya fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnahu min laduna cilma faarahu wuxuu tusay waa dee yuushac baa tusaya makaana alxuuti meeshii xuutka halkii xuutka iyo halkii uu badda kaba galay calaamadina waabay ku samaysnayd qaala markaa nebi muuse wuxuu hi hawna halkan baa uu si falay sifeeyey oo inaan ka helayno addoonka aan uba soconay ama dee rajulka cilmiga badaneen uba soconay qaala wuxuu hi fadahaba waa tegey nebi muuse yartamisu isagoo doondoonayana meeshii waa kan waa joogaan calaamadii markaa meeshan kama dheera isagoo doondoonaya faidaa huwa bilkhabr wuxun baa la kulmay markaa meeshii kulaba kulmay khabr musajan xaal uu yahay mid dedan hawban mare kuba dedan mustalqiyan xaaliyo mid u jiifa cala alqafa oo dhinac umuu jiifin qadaadku sidaa u jiifay maradana waa ku wada dedna lugahana waa gashaday madaxana uu gashaday cala alqafa aw qaala wuxuu ihi calaa xalaawati alqafa xalaawati alqafa iyo xulaawa iyo xilaawo intaba way soo naqliyaane macnaha waa qadaadka bartankiisa oo ujeedada dhinac uu leexanayo ama uu iilanaya may jirin halkaa dhabarka ayuu u jiifay qadaadkana dhulkuusa isagoo ayuu kuba hayay oo calaa wasadi alqafa qaala markaa nebi muuse wuxuu yihi assalaamu calaykum fakashafa waa fayday asawba maradiibu can weji wejigiisii kaba fayday oo qaala wuxuu yihi markaasuu yihi wacalaykum asalaam eega xalay taa kumaynaan soo mari waa kan salaamtii uu ka qaaday oo horta uu u jawaabay markaasuu ku yihi man anta yaa tahay waa kumaata qaala wuxu uhi ana muusa muusane qaala wuxu uhi waman muusa muuse waa kee muuse yuu yahay qaala wuxu uhi muusa bani israa'iila reer bani israa'iil buu soo odiyey qaala markaa wuxuu yihi khadir baa odhanaya majiun maa jaa bika bal waan iska tanweynaynaa waata yidhaahaan waa daahir macnaha majiin maadu waa tii nakiradii mawsuufada ayd ama taamada ahaydoo macnaa weyni iyo waxbay tilmaamaysaa ama shay tafkiime majiin waa imaatin ma oo cadiim u weyn waa imaatin weyn waa amar weyn weeye iyo wax weyn baa jaa bika adiga ku keenay oo halkan maanta waxaa ku keenay iyadoo qoom dee aad nebi u ahayd iyo rasuul u ahayd oo joogtay waxaa halkan ku keenay waa arin aada iyo aada u weyn taas buu ihi marka majiun ma ay majiun cadiimun weeye maadu markaa nakira mawsuufo marka inoo tahi waa imaatin weyn iyo arin weyn baa jaa bika kula yimi adigoo ku keenay halkan markaa muxuu ihi qaala jiئtu waan imi litucalimanii si aad ii bartid mima kii culimta lagu baray xaggii rushdan waa mafcuul labaad oo tucalimanii ay leedahay dee yadaa mafcuulkii horea rushdana waa mafcuul labaad culimta de kuma camal falayso oo litucalimanii si aad ii bartid oo mima kii culimta adiga lagu baray ilaahay ku baray xaggii aad igama bartid rushdan hanuun waxaan ku hanuuno dee umuurta diinteyda aan uguba hanuuno kolleyna rushdan iyo rashadan labadu waa laba qiraao sabciya waana isku macnaa la yidhahsa bukr iyo bakal oo rashad iyo rushdi waa islaamid barhkood baa rashadkana kaba dhiga dee wixii diin ah rushdigana salaax alamri iyo nadar fiican iyo dee toosna iyo sadaada ra'yi iyo waxyaalahaasay kaba dhigaanba bal waa wax dee siaad adiga aada ii bartid oo waxyaalaha lagu bare xaggiisa aad igaba bartid dee wax aan kuba hanuuno umuurtii diinteyda aan uguba hanuuno ama toosan oo sadaad iyo sawaaba taasaan kugu mi waana aayaddii aan xalay sheegayeen lahaa waxa weeye tan intan de hadalkiisan de imaka xadiidkii baabay inoo noqotay waa wixii u yimina markaa uuba sheegayey tucalimani ma hal tabicuka calaa an tucalimani ma culimta rashada ina waxa weeyaan labiyo toban adab oo adabta tacliimka kaba mida ama ruuxa mutacalimka adaabtiisa kaba mida barhkood aad bay u daahiriyeen barhna laxag yaaba inaan aada u yar muuqane uu fakhrudiin irasi tafsiirkiisa uu kaba soo saaro halkana uu ku tiriyo umuurahaas oo dhan qaala markaa khadir ba wuxuu uhi inaka lan tastadiica maciya sabra wakayfa tasbiru calaa maa lam tuxid bihi khubra khubrana macnaa waa cilman aanad ku koobin cilmi waa tan alkhabiir oo kale waa kaa cidda khafaaya lumuur iyo waxyaalaha qarsoon iyo waxyaalahaas ama aqoonta ole ay kaba cabiraan de ilaahina khabiir waa ta asmaadiisa u kaba midiye marka wuxuu yihi shay-un shay umirtu bihi lay aniga lay amray an afcalahu inaan sameeyo idaa ra'aytahu haddaad aragtid waa tani oo calaa maa lam tuxid bihi khibrani lam tasbir waa shay dee aniga lay faray inaan sameeyo adiga agtaada wax munkara oo dee laga aamusi karin buu noqonayaayo haddaad aragtid adigu markaan ku dhaqaaqo ma adkaysanaysid ma sabraysid qaala wuxu uhi satajidni waad heli insha allahu tan mashiadiibu kuba qayday muugoyn de waa saasna sii fiicnaydna waa dadkii ambiyada iyo dee waxa weeyaan saalixiinta iyo dadkaa dee dee toosnaaba arrintooda aydna wax kastoy dee laba inay mashiicada ilaahay subxaanahu watacaala ay raaciyaan satajidni insha allah haddii ilaahay doono saabiran mid sabraya oo umuurta aad sheegayso oo adkaysanaya walaa acsi laka amran ay markaa walaa acsi ma caasiyayo de amran laka amar adigoo aad leedahayna ma caasiyaya ma waxaad heli doontaa ani waan ku caasiyahayba oo kayra caasin laka amran taas baad heli qala wuxu uhi fain itabactanii falaa tasalni can shayin xata uxdita laka minhu dikra faاnطalqa xata idaa rakiba fi safiinati kharaqaha markaasuu dilaaciye qaala wuxu uhi bal dee intii aynaan hore usoo marinun baan eegaynaa waa imika way soo yar noqnoqdeene imtaxaa uu cuskaday calayha calى safiinati safiinadii waa imtaxa calayha macnaa ictimadaayo dee looxan markuu soo saarayey ama waxa ku dhufta ama gacantiisa ha kusoo fujiye iyadii buu cuskaday oo waxa weeyaan doonidii markaasuu looxii loox markaa alwaaxdeedii kamid ahaa ayuu soo saaray ay ictamada calى safiinati waqasada kharqaha wey wuxuu uqastay dilaacinteedii uu dilaacinayeyba taas buu uqastay markaasaa muxuu hi qaala lahu muuse عalayه الsلام akhraqta lتغriqa أhlha laqad jiئta شhayئa imra qaala alama qul inaka lan tastaدica macya صbra qaala laa tuaakhidnii bima nasiita walaa turiqnii min amri cusra inta baan soo laqbaynay sheekuna wxuu leeyay halkan culimadu waxay u daliishadeen calى الnadr fi اmasalix cinda tacaarud الأmuur in markay umuura ay iska hor yimaadaan ay iscaaridayaan bal maslaxada iyo siday u kala maslaxo badan yihiin ama xagga mafsadada ay u kala badan yihiin in laba eego haddii laba mafsado meeshii ay gudboonaadaan imaka waxa weeye waa doonida noo ceebaysan oo dee tani waa mafsado iyadoo laga wada qaadaana waa mafsado dee ta weyn ayaa tii akhafka ahayd ee fudayd baa la dhiman irtikaabu akhafi dararayn siad kii weynaa meesha looga saaro ama loo fogeeyo oo waayo iyadoo doonida ay ka wada baaba'do ayaa dee waxa weeya kaga adag oo kaga dhib badan kana mafsado badan iyadoo ceebtan lahaata waxay dee waxyaala ay kuba sansamayn karaan bal xadiidkaynu isagoo xataa waxyaalo dee si ayay haddana qudimiyo adu waxyaala ku qabtayna xadiidka way kuba timibe khadir naftiisu فانطلقا halkii bay de ka socdeen haddana فانطلقا حatى إdا لaقya غuلاama غilmاna يلcabوna qاaل فانطلقa wuxuu u kacay in ilى أحadi midkood badiya rأي waa aragtidii hore ujeedadu isagoon fiirfiirsan ta'amuliyo balku ahayo kii doondoonin ayunbu mid uu toos u abaaray faqatalahu kii un buu dilay faducira cindaha muusa waa la argagax geliyey xaaladan agteeda muuse calayhi الsalaam dacratan munkara macnaa aad buu uga cadhooday aad bay tani ula weynaato waa argagax aada u munkara oo qaala wuxuu yihi aqatalta nafsa zakiyata zakiyatana waa de qiraa'adii kale waa tan iiba taalla aniga bigayri nafsin laqad jiئta shayئa nukra faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm cinda hada اmakan rasuulka ilahi xadiid ku waday markuu halkaas soo gaadhaa muxuu yihi raxmat ullahi calayna wacalىa muusa e had iyo goorna marka hore uu isa ducadoo kale naftiisu ku horreysiin jire waana adabta yidhaahambe lowlaa anahu cajala ama de haddii aanu arinkii dedejin ama cajala macajalada macnaa cajilaan ka dhigayna haddaanu degdegin oo adkaysuu sabro la ra-a wuxuu arki lahaa alcajab wax la yaab leh oo umuuraha saddexdood mooye waxyaalo kaloo iyadna la yaab leh ayuu saaxiibkiisa ka arki lahaa walaakinahu akhadatu markii dambe dee markuu laba goor uu ay hadal uu ku yihi miyaanan dee taa ku odhan markii saddexaad isagaa xishoodo akhadatu waxa qabatay min saaxiibi ninkii saaxiibkiisa xaggii damaamatan xishood markuu mar inkeero mar labaad inkeero u adkeysan waayey isagaa markii saddexaad yidhi haddaan mar saddexaad dee aan aan sabri waayo oo dibba aan kuula hadlan wax ku weydiiyo khalaas fasax baa tahay marka xishood baa isagii qabtay damaamadu macnaa waxaa qabtay mukhaalafadan uu ku noqnoqotay dhowrkan oo kaba dhacday ayaa xishood xaggiisii u ninki kaba xishooday ama saaxibkii ay qabato sidaasuu deetee u yidhiba e haddaad mar dambe ku wax ku weydiiyo qaala in sa'altuka can shayin bacda falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunnii cudra walow sabr hadduu adkaysto uu sabro lara'a alcajaba wax la yaab leh oo umuuro kaloo iyaguna la yaab leh ayuu arki lahayo dee daahirka marka hore wax la qoonsadaa laakiin marka la fasiro iyo wixii dee noqonayo waxa maslaxadu ay kuba sugan tahay ama fiican qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya raawiga xadiidka wakaana wuxua rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh idaa dakara hadduu hadal qaada axada min alambiyaai bada'a binafsih waa san oo kale horeynu usoo aragnay luud iyo taase raxmat ullaahi calayna wacalaa akhi kada waraxmat ullaahi calayna saasuu odhan jiro isaga kuba bilaabi jiro iyada markay noqoto duco oo kale waxaabay deedhaan adabtana ay taas kaba dhigaan rasuulka ilaahayna tan waa laba iman jiray inuu ruuxu isagu isku horreysiiyo dabadeedna ciddii uu ku cadfiyey ciddii uu sheegayey uu raaciyo oo kale waa shay khayro oo uu kuwa ducaysanayo oo khayrka addunya sheekuna wuxuu leeyahay halkan asxaabtii shaaficiya isagoo kaba soo naqlinaya waxaa kuba sugan ibtidaء الإنسان بنفسه في الduعاء iyo وshiبi min umur الآkhر markay umuurta umuur aakhira noqoto ducadii iyo wixii kale laba midkaa in naftii laguma bilaabay inay mustaxab tahay ama xuduuda addunyo waa halkii iihaarka keyrkiibaa ama ciddii kale lagu horreysiinayaayo iihaarkii baa iyada maxbuub noqonaya ama mustaxab noqonaya wuxuu halkan soo dhigaya waa masalo dee kolley tan aan ba ahayn laakiin calaaqa un laba leh oo wuxuu leeyahy culimadu marka dee waraaq la qorayo ama risaalad cid u qorayso waa cunwaankii kitaabkuu sheegaya waa risaalada muqadimadeedii maxaa lagu bilaabayaa way iskuba khilaafeen oo intooda badan ee salafkiina say yidhaaheen buu leeyahy xadiidkii صaxiixana waa kuwii rasuulka ilaahay markuu nimankii madaxda ah waraaqa u dirayay waa si rasuulka ilaahay kaba sugnaatay ruuxu inuu naftiisa ku bilaabo oo kan loo qoriyo u ka horreysiyo dee min fulan ilى fulan taas oo kale waa dee kolba waa haddii usluubkaa laba isticmaalayo la isticmaali jiray oo u yidhah min fulan ilى fulan si rasuulka ilaahayba min muxamedi cabdالlahi warasuulih ilى hiraqla cadiim الrum iyo ilaa kisra iyo taa uu yihi bal daa'ifa way jirtaa iyagu leh maya kii maktuubu ilayhiga ah baa lagu bilaabaya ilى fulan baa la odhanaya oo dee kolkol waata xagga dambe un magaci lagaba qoro tan horena ilaa fulanun laba horreysiyeen mintaa laba odhan iyadna waa shay iskaba jaaysa barhkoodna way yidhaaheen qoloyin kale waxaa lagu bilaabayaa kii maktuubkaana hadduu laakiin kan qoraya amiir yahay buu leeyahy ilaa man duna ama sayid ilaa caddi aw alwaalid ilaa waladi iyada taa isaga iskuma bilaabaye calaa kuli xaalin bale waa masalo kale oo xaggan umuurihii ducadiiyo aan ahaynba culimada aqwaashoodina sheekhu uu inoo soo naqliya alla ka raalli aade xadiidka weli waa inoo socdaa marka wuxuu yihi fandalaqa way socdeen haddana waa markii dee waa ugu dambeysayna weeye ay dee markaa ka tegeenna halkii ay ku dileen ama inanka uu kuba dilay xataa idaa ataya ahla qaryatin markii ay soo gaadheen qaryo ehelkeed liaman bukhalaa weeye ayaa fadaafa waxay ku wareegeen fi majaalisi maxaafishoodii iyo majaalistoodii fastadcama ahlaha ehelkeedii bay weydiisteen cunto فأbوا way diideen an يضayiفuuma inay martigeliyaan فwajadaa فيha jidaara yuriidu an ينqضa فأqاma qاal low شhita laاتakhadta عalayhi أجرa qاal hada فrاq bayni وbaynik وأkhada bثawbiه وأkhada markaa waa qabtay khadir bثawbihi bثawbi muusى ayuu qabtay si uu bal ugu sheego ugu fasiro arinkan waaba taas ama isagaa maradiisiiba qabtay qaatay waa si u de ay u kala socdaanba laakiin waa ufasiraya waa kaa yidhiba saunabi'uka bitaawiili maa lam tastadeca calayhi sabra waxaan kuu sheegaya aan kuugu waramaya wixii aada u adkeysan weyday tafsiirkeed iyo taawiilkeed ama safiinatu safiinada iyo doonidu fakan limasaakiina oo dee waana tan dee waxbay lahaayeen laakiin waxa kifaayadoodii gaadhaya oo dadkan waa dad markaa mid iyo lababa kaba badna barhkood baa idhaha toddobaabay ahaayeen barhkood baa soo naqliya inay mid kastaa zamaano iyo dad haddana malaa ay mucawaqiinaba u boobo badnaayeen ama ay ahaayeen laakiin ilaah baa xaqiiqada oge almuhim waxa weeyaan waxaan ay doonidani may ahayn dooni iyaga kifaayadoodii wada dabooleysa eg baahidoodii wada dabooleysa saas baa masaakiin loogaba cabiray oo bal matalan dee waana tan qolooyinka culimada ee miskiinka iyo faqiirka ilaa miskiinkaa roon oo faqiirkaa sii liita iyagoo doonila masaakiin laga cabiratan halkan ilaahay dee iyagoo doonila ayuu yihi hadda masaakiin bay ahaayeenoo waxway haysteene wixii laakiin kumay wada filaynuun waxaan doonida uga soo baxayay fakan limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri ilى akhir aaya dee markaa wuxuu doonay ceebtii faida jaء ladii markuu yimaado yusakhira macnaa waa kii qasbaye qaadaye ka dhacaye iyaga ku ihaanaysanaya ku dulaysanaya tane waxooda kaba qaadaya markuu yimaado wajadaha wuxuu helayaa munkhariqatan iyadoo dilaacsan oo halkan loox kaba maqan yahay fatajaawasaa u iskaba dhaafaya faaslaxuha markaasi iyaguna hagaajisa bikhasha markay ninkii ka tago ee doonida ay u badbaado ayay dee qori meeshii ayay ku dhejin oo khashabay ku hagaajin taasi waa mid wa ama alghulaamu fadubica yowma dubica kaafira waxaa la abuuray maalintii la abuuray isagoo gaal ah oo macnaha dee markaa uu waaynaado gaalnimadiisaa kaba muuqanayso xaaladiisu waa taa ruux islaamaya ama hanuun ka soo jeeda mu ahaynba wa kaana abawaahu labadiisa abana waxay ahan qad cadafaa calayhi kuwa isaga u naxariisay jecel oo taas bay ahaayeenba falow anahu adraka hadduu weynaadu qaangaadhuhu dee ruux roon noqdo arhaqahumaa wuxuu ku xambaari lahaa duqyaana wa kufra iyaguna jacaylkan ay jecel yihiin ayay dee malaa raaci lahaayeenoo iyagoo dee dad mu'mina ahaa markaa ma muslimiina ahaa gaalnimo ayuu kuwa xambaari lahaa marka waa iyagii baa loo naxariistay isagiina xaaladiisu dee mid ka soo reynaysa may ahayne xaaladiisuba taas bay ahayd oo dubica yoma dubica kaafiran faaradna isagaa leh waxa weeye lakiin de ilaah baa subxaanaه watacaala arinkan amray waa aaya aayadaba ama markuu tafsiirka dhameeyo iyo de arrintan taawiilka uu dhameeyaba waa si uu yihi ilaahay nooga soo warame faaradna an yubdilahumaa inuu bedelo rabuhumaa rabbigood khayra minhu mid kaba khayr badan isaga zakatan xagga طahaarada iyo salaaxa iyo wanaaga waa aqraba ugu dhow ruxman xagga naxariista iyo uu iyaga u naxariisiya baarinimada ugaba dhow inuu u bedelaan doonay oo ilaahay inuu uguba bedelo mid marka la eego xagga marka la eego duhriga iyo salaaxa uga dhow ama uga khayr badan xagga marka la eego naxariista iyo biriga waalidna uga dhowo de waxaanay soo naqliyaan oo kolley aqwaalo kala duwan baa meesha uga soo aariyaan oo barkood dee mutuntan axaadiista ay dhaceen laakiin dee naqlin ay tiya si laba yidhi in ilaahay uguba bedelayba inan uguba bedelay inantiina ay nebiyo dhashay ama nebi ay dhashay ama wax ka badanba ay dhashay khayra minhu zakata waqraba ruxun wama ljidaaru fakana ligulaamayni yatiimeyni fi lmadinati wakana taxtahu kanzun lahuma wakana abuhuma saalixa macnaa kenzi ay lahaayeen baa gidaarkan ka hooseeyey hadduu markii dumo kensigii waa muuqan lahaa dadkaa ka qaadan lahaa iyaguna dad yaryar bay ahaayeen oon weli qaan gaadhin oo waxoodii aan ilaashan karahayn aabbahoodna wuxuu ahaa mid saalixa marka salaaxii waalidkood baa iyaga naftoodii iyo maalkoodiiba ilaahay ugu ilaaliya waa salaaxii waalidka waalidka fiicnidiisii ayaa ilmihiiba xafid u noqonaya ilaalin buu uba noqonayaayo salaaxii waalidka ayaa ilaahay iyagii ugu ilaaliyay xoolahoodii uguba ilaaliyey jidaalkiina taasaa looguba toosiyey si dee marka ay waaweynaadaan kanzigaa meesha uguba jiray ay ugalaba baxaan وxdثnا cبداللh بن cبدالرحمن الdاrمي qال أخبرnا محمد بن يوسف وxdثnا cبد بن حمyد qال أخبرnا عبaydالله بن موسى kiلaهma عن إسرائيل عن أبي اسحاq بإسناaد التyمي تyمي سليمان waa isناadkii marka dhaweyd aan kala soo baxnay عن أبي اسحاq نحو xadيثه وxdثnا cمر الناqد qال xdثnا سفyان بن عyynة عن cمر عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم qرأ wuxuu أqriyey ltakidta calayhi ajra waa qiraa'a sabciya latakadata iyo takhida iyo itakada waa markaas macnuna waa inoo mid une xadaثnii xarmadat bn yaxya qaala akhbarana bn wahbi qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabi can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuudi can cabdillahi bni cabaasi anahu ibnu cabaas ama anahu shaniyo tamaara waa dooday way murmeen huwa ibnu cabaas iyo walxuru bnu qays bni xusnin ilfazaariyo في صحيiح muسى waa nin taabiciya kole xaafid qur'aanna ahaa anata xadiidkii dee صaxiixa kuba sugnaaya de inay dadka xufaada qur'aanka ama dadka quraadu alqura sida lagaba cabiro quraadna waqtigaa hore waa ninkan maha qur'aanun iyo xaafidun iyo waa ninka caalimka caamilka qura waqtigaa la odhan jiray ama cahdiyada hore o dhan ba alqura waa ruuxa caalimka caamilka taas buu ahaayo iyaga asxaabi majlisi cumar ahaa hadday rag waaweyn yihiin oo gadhmoodoobayaaliyiin iyo hadday shubaan yihiinba iyaga asxaabi majlisi cumar ah dadka kale way ka dhowaayen iyagu laba tashan jiray waa sida xadiidkii dee kuba sugnaad markaa saxiixu kuba sugan yahay imaam nawina riyaadkiisiiyo kuba soo qaadayay waana ka ciyant bnu xusnin ninkaas baana adeer we lakiin isagu waa taabici waana kii isaga u yimee lahaa bal cumar jahbaad agtiisa ku leedahay fasax iga soo qaad idan iga soo qaad saa naguba tago dee waati qisadu ay halkaas been haddaba ninkaas xur bnu qays iyo dee taabici haba ahaadee kolley da-da ibnu cabaas wax saasa kama yaree iyo cabdاللahi بن cabaas ba waxay ku murmeen fii صaaxiibi muسى taa hore iyada waa hadal loo soo naqliyo nawf inuu saa yidhi oo wadankaba ma joogin kuufay ahayd laakiin kan way wada joogeenoo markaasay kuba murmeen waa madiina fii صaxiibi muسى عalayه الsalaam waana waqtigii cumar iyo waayo ubay ibnu kacab uu xadiidka kaba warinayo markaas soo maray de khilaafadii cumar buu dhintay cumar oo khilaafadiisa dhexdeedii buu dhintay faqaala wuxu uhi ibnu cabaasin huwa اkhadiru khadir weeye oo khadir baa la yidhaah famara bihima ubayin iyagoo isaguna malaa dee magacaana waa kan ibnu cabaas baa magacan iyo tan hayey waxaa soo maray ubay ibnu kacbin ilansaariyu fadacahu ibnu cabaasin faqaala ya aba tufayli waa kunyadii abay haluma ilayna noo kaalay fa inii anigu qad tamaaraytu waan dooday murmay ana aniga iyo wa saaxibi haadaa saaxibkaygani fii saaxibi muusa muuse saaxibkiisii baan ku muranay kuu yahay iyo magaciisa aladii saaxibkaasoo sa'ala uu weydiistay oo nebi muuse asabiila dariiqii halkuu u mari laayaa luqoyiila kulankiis dee ilaahay uu weydiistay bal inuu tuso iyo si uu ku gaari karayo fahal samicta ma maqashay rasuulllahi rasuulki ilaahay salى اllahu عalayه wasalam yadkuru isagoo sheegaya shanahu shanigiisa faqaala wuxu uhi ubayin samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam yaquul baynama musa fii mala-in min bani israa'iila iyadoo muuse mala iyo jamaaco reer bani israa'iila dhexdooda uu ku sugan yahay ida jaahu rajulu faqaala lahu hal taclamu axada aclama minka dadkana u wacdiyey waa la khushuucay la ooyey markaasaa ninku yidhi cidkaa cilmi badan ma garanaysaa qaala muusa la waxay ilaahay cilmiga inuu celiyo faawxa allahu ilaa muusa bal cabduna alkhadiru waxaa kaa cilmi badan addoonka yaga khadir qaala wuxu uhi fasa'ala muusa muusa wuxuu dalbay ilaahay weydiisay asabiila wadada iyo dariiqa uu ku gaari karo ilaa liqoyihi la kulankiisa iyo wadada u qaadayo fajacala allahu lahu isaga ilaahay wuxuu yeelay alxuuta xuut buu iyo samaka ayuu aayatan calaamad ugaba yeelay wa qiila lahu waxaa lagu yihi ida اftaqadta markaad weydo alxuuta xuutkaa markaad weydo farjic halka ad ku weyday dib ugu soo noqo halkaad ku weyday fainaka satalqaahu halkaasaad kula kulmaysaa fasaara muusa wuu socday maa shaa allahu an yasiira adigu waa taa aynu soo maray maalin iyo habeenkoodii intii kaba dee maalinta intii ka harhsanayd iyo maalintii habeenkii iyo maalintii bal haddii la yidhaha socodkoodii waktigaasuu bilaabmo intaasaab ahayd de haddii ay arrintu ay noqoto markay dhagaxii kaba tegeenna muddadu way kaba sii dheeraanaysa intaanay dhagaxa soo gaadhinna mudday sooba socdeen waaba kaa dee isaguna lahaa oo dee qur-aanka si ay nooguba sugan fatahaasiina waxa weeye in uu kuba lahaa fatihiisi wid qaala musa lifata laa abrax xata abluqa majmac albaxrayni o amdiya fi xuqub oo adigu ilaa aan majmac albaxrayn gaadho ama aan zaman dheer xuqub weeye aan socdo ma joogsanayo ma daynayo socodkii oo de xataa hadduu intuu doonaha iguma gaadho waa soconaya ama ilaa halkaa ka gaadhaya ama aan saban dheer soconayo laakiin bal adigu muddadii de waxay ku xidhantood meeshuu ugu tegey intay u jirtay halkaa uu kaba tegey ma meelaha dee la tilmaamay aada u fog bay ahayd mise meelaha ka dhawey barhkood ay tilmaameene dee inaha kaba dhow bay ahayd ilaah ba xaqiiqada oge adigu mudduu socday waa muddadaasna xadiidka inooguma sugan bal horta ee daalkuna uu kuba yimi فsار موسى mا شhاء الله أن يصير ثم قال لفتى آتنا غداءنا فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أن أذكره هna كلey ضميirka hore bedel kaba نoقonaysa bedل اجتiماaل oo dee imuu ilowsin inaan kuu sheego de شhayطاan mooye faqاla موسى لفتاه ذلika ma kuna nabغي فاrtda عalى aثاari ma qaصصa fawaجadaa waxay heleen ay la kulmeen khadira bay halkaa khadir kulaba kulmeen fakana min شhaأنihima xaaladood iyo shaأnigooda waxaa kaba mid ahaa ma qaصa الlah fي kitaabi wixii ilaahay suurada suuraة الكafi inoogagaba waramayo de intii badnaydna waa taan soo aragnay ilا أna yuنuسa qaala yunus isagu wuxuu yihi eg waxa weeyaan yunus can ibn shihaab can cubaydillaahi dee markii horena xadiidka cabdillahi bn cabaas baa laga warinaya lakiin saciid ibnu jubayr iyo qolooyin kalea warinaya riwaayadan dambe haddaba yunusen hayno waxaa kuba sugnayd fakaana yatabicu ahara alxuuti fi lbaxri oo waa arrin kolley axaadiid kalena kuba timi oo markay dhagaxii soo gaadheen ee halkii dee loogu tilmaamayo calaamadiina way soo gaadheen ayaa waxaa halkii raadkii uu maray xuudku oo biyihii ilaahay kaba xidhu kaba joojiyey ayuu raacraacayey uu marayey badda dhexdeedii ilaa uu dee isagii helaybo de waxaa riwaayadka qaarkood kuba yimi inuu jaziiro badda kuba taalay uu ku markaas intay halkii soo mareen jaziiro badda ku taalay ay uguba yimaadeen oo meeshani aanay dhagaxa agtiisii aynay jaziiradaba ahayd kolleyna waa alfaado laba jimcin karayo bal xadiidku waa inoo dhammaaday waxa weeye kolley qisaduna waa inoo dhammaatay dee laqbaha isagaba badnaatay waxyaale umuuro qaarkood horeynu usoo maray oo dee fawaa'iddii xadiidkan waaba soo maray waxyaalaha kale halkan sheekhu uu kuba sheegayuu leeya hore imaynaan soo marin waxaa kaba mid a ama fawaa'idaas de kolley intan wax ka badanna culimadu way sheegaanbe inaan basi kuba sugnayn calى اlcaalim الfadil an yakhdumuhu mafdul wayaqdiya lahu xaaja walaa yakun hada min akhdi اlciwadi calى tacliim اlcilmi wاlaadaab muru'aati اasxaabi waxusn cishar ayuu leeyay manaa wuxuu leeyahay wax basi oo ku sugan ma jirto caalimkii faadilkaa haddii ruuxan dee matalan ama saaxibkiisani uu uba shaqeeyo u adeego xawaa'ijtiisii uba gudo arrinkaasna ma noqonayo buu leeyahy nin cilmigii uu baray ciwad iyo bedel kuba qaatay oo halkan dee cilmigiisi la yidhah waa ikhlaas la-aane ciwad uu kuba qaatay cilmigii waana tii laynoo diiday dee carab adduunyiya waxyaalaha cilmigii in laguma qaato taasna ma noqonaya buu leeyahy arrinku waa dee baab murua min muru'aati اasxaab iyo dhaqan fiicni iyo dee taasoo kale bal taasun bay noqon oo waa arrintan dee nebi muuse iyo fatihiisii dhex martay taas bay qisadu ay tahay waxaa kaloo iyada bu leeyay markan dambe iyaga ujro la-aan garashadii khadir la gartay daraaddeed waa kuwa nool kamay qaadan waa lagu xurmeeyey taas oo kale iyadna cilmiga ciwad laguba qaatay iyadii ma noqonayo ruuxuna boorin layskuba booriyo atawaaduc ruuxu cilmigiisii uu kuba tawaaduco oonu sheegan inuu dadka ugu cilmi badan yahay inkastaba aqoontii soo sarreyso وفوqa kuli dii cilmi caliim dee ilaahay inuu cilmiga uba celiyo onu sheegan uu yidhaaho dee anaa dad u cilmi badan ama se aanu ismoodinba xataa afkaba yaanu kaba odhanine taas iyada dee kolley tawaaducna kuma sugne bal nooca inuu iskaba daayo oo dee tawaaduci laiskuba borinayana way naguba sugan tahay wuxuu leeyahayna asal weyn oo usuushii islaamka ka midna xadiidka way nooguba suganyo umuurahan shareecadu ay laba timi barhkood xikmadeeda iyo umuuraha kuba sugan waan garanaynaa umuuraha qaarkood shareecadii baa jidaysay laakiin xikmadeennii caqligeennii inooba muuqato waxyaalaha ama ciladeedii inooba muuqato haddaba marxaa inooguma sugan wujuubu tasliimi likuli maa jaa bihi sharc sande isagii laga rabay ba nebi muuse in wixii sharcigu laba yimi ama xikmadiisu haba muuqato ama xikmadiisu yaanay inoo muuqaninba e waxa weeyaan dee loo hogaansamo dee qadarka iyo umuurihiisiya ay kaba mid yihiin ba taas oo kale de bal umuuro kalena hore inuu soo marnay bal adku waxa igu yar dambeeyey un xalay khadar waxaan soo sheegnay culimada inuu shuqliyey in arrinkiisu horta arrin dee caqiide inagaga xidhan maaha waa iyada mid oo taasoo in de waa khadir waa addoonkaa saalixa ilaahay bare cilmigaas kolley marka la eego qisadu siday uba dhacaysay iyo wamaa facaltu can amri macnaa ilaahay amarkii baan kuba sameeyey iyo umuuraha caynkan oo kale iyo nebigii dee isagu ahaa waktigaas zamankaa dadka kii uguba fadliga badnaa kelimkii ilaahay ululcasmi oo isagii taabicu noqda iyo umuurahaasi waxay keenayaan siday waxa weeya dee inuu nebi ahaa ayay keenayaan ee aanu ahaynuun addoon saalixa siday barhkood yidhaaheen weli ay yidhaaheen iyo taas oo kale oo waa umuuruhu tay inoo keenayso laakiin bal waxaan leenahay ma nool yahay iyo muxuu ahaa iyo umuurahaas iyo goor buu dhintay iyo waktigii rasuulka ma soo gaadhay umuurahaasi wax dee caqiide inagaga xidhan wax haddii aynu garanay haddaynaan garanaa cilmi dee inagaga yaraanaya ama inoogu kordhaya aanay jirinba weeyaan oo wax la iskuba shuqliyo maahayn laakiin si aan sheegayo culimadu dee kolley waa wakti dheer qarniye ayay taasi shuqliso waxaana inoo tilmaamaya kutubtan xaliba soo tilmaamay ee bal jawaanib kala duwan walba iska soo horjeeda barhkood kuwa le waa nool yahay oo kitaab u ka qoray taas ama juz iyo kuwa markaa le ma noolo oo taa kaba qoro iyo kutubta qaarkoodoo dee midba kii kale uu markaa wixii kuba sugnaa iyo taas uu burinaya ama uu radinayo iyo umuuro saasaa jirta kutubi way jirtay waxaa kaloo tilmaamay xalata xaafid ibn xajar asaabe inuu ku soo arooriyey isaaba waxay ka dhigan tahay dee waa kitaab ama kitaabka isaaba uu yahay waa dadkii asxaabtii rasuulka ilaahay dee kitaabkii dee tarjamaynayey welibana aqsaam bay kala leedo habeen kaleba waan soo sheegay qismiga koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad xaraf kastaba markuu imika xarafka hamso dhigo horta alqism awal buu odhan markuu dhameeyo ayuu haddana hamsadin kusoo noqonaya alqism aلthaani buu odhan iyadin buu haddana kusoo noqonaya alqism الthalith haddana alqism الraabic markuu xarafka afartaa qaybood kaba baxo ayuu xuruftii kalena sidaasoo samaynaya lakiin dee aqsaabtan baa kale qism awalna wuxuu kaba dhigay dadkii bal matalan dee ay riwaayo riwaayaadka kamida inuu rasuulka ilaahay la kulmay ama xadiisu warinayay ama wuxun ay nooguba timi inuu rasuulka ilaahay laba kulmay waa qaybta hore dee saxaabnimadooda aan iskaba hubna ama la odhanayo khadirna halkaasi kusoo arooriya koleytuu kusoo arooriyana waa riwaayaadka qaarkood oo yimi si wax bal matalan arrinkaasi jiro walow wax sugan aanu jirin wax daliil saxiixa loo haya aanu jirin laakiin riwaayaad soo arooray ayaa meesha jirta dacfiha kuba sugnaado waa daciif taa daraaddeed buu ugu soo arooriye aadna waa u dheereeyey oo dee raggaa hore ee ama ibnu munaadale ama ibnu abd ibnu cabdilmuqiitile ama ibnuljawsile iyo raggaa ka horeeyey bal iskabadaa kuwii dee kalaamkoodu intaa kaba koobnaaye kuwa kutubta gaarkaa uba lahaa in kutubtoodii waa ka wada dambeeyey wixii kale ee aanay iyaga kutubtooda kuba soo aroorinna waa tatabucay oo kalaam dheer buu ku leeyahay marka la eega magaciisa iyo aqwaashii yimi waktigu ahaayo oo kale iyo waxyaalahaas nebi muuse qisadiisan bal wixii kale axaadiis noogu soo arooray aan muuse ahayne laakiin akhbaar laynoo soo naqliya oo barhkood axaadiis ay nooguba yimaadeen khabarkiisa oo kale iyo haddana bal rasuulka ilaah waqtigiisii ma soo gaadhay maxaa jira ma ka dambeeyey oo kale maxaa riwaayaad jira waayo kitaabkan aan hayne muslimba meel waxaa ku iman doonaa waa kitaabka aakhirkiisa axaadiistii dajaal oo kale ninka uu dili doona ku odhan doona waa ninkii rasuulka ilaahay nooga warramay baa tahay markuu yidhaaho taas oo kale uu marka hore intuu dee doono inuu gowraco marka dambe uu kari waayo oo kale ayaa matiga kitaabkeena ay kuba sugan tahay laakiin muslim kamay dhicin waa abu isxaaq ninkan raawiga ah yuqaalu inahu lkhadir waa matiga kitaabka waxaa la yidhi ninkaasi waa khadir oo kale macmar ibnu raashin waa sida jaamiciisa walanu dee saas oo kale ay uguba timi marka waxyaalo saasaa jira e bal waxaan leeyahay waxaasoo dhan buu tatabucay dabcaadkii hore kitaabkee aad isugu dhadhowaa dee labaataniyo safxo ay ka badnayda dabcadan dhowr iyo tobanka mujalad lagu madbaceeye muxaqaq ah lix iyo toddobaatan safxo weeye intuu khadar iyo axwaashiisa iyo umuuraha kagaba warrama taasi waa mid wuxuu leeyahay kitaab kale xaafid risaalo kale oo lagu magacaabo imaka azahru nadir fii naba'i اlkhadir risaaladu way madbacaysan tahay bal dabca muxaqiqa war uma hayo dee taa maanta tabucin laakiin majmuucu rasaa'il almuniriya juska labaad bay ku jirtaa iyadoo afartameeye safxaa weliba aan taxqiiq lahayna haddii la taxqiijiyo waana intii isaabo dabadeed kolle wixii isaabaya waxyaalo kaleba u kuba sheegaye adigu bal taas dabadeed buu kuba sheegay hadalku markaa waa dheeriya baan leenoo waa umuuraha dee is iska wada hor imanaya ayaa jirta marka culimada qaar dee iyagu yihi waa nool yahay waa jiraan waana ka imaam nawowi hadalkiisa aan soo aragnay bal uu kaba dhigayo in yaroo muxadisiina inay la gooni noqdeen waa sida isaga ibnu saraaxi ay yidhaaheen inkaarkiisa iyo ma noole dadka kale ay leeyihiinba waa nool yahay taas oo kale waa hadalkii uu yihi kolley hadalkaa xaafidna tacliiq waa kuba lahaa kitaabka isaaba oo kale taas baan leenahay dee kuwo kale oo sida bukhaariya ayma kaloo le me waa dhintay waa jiraan qolooyin kale waa dhintay male adiladooda ugu xooga badan xadiidkii aynu soo marnay ahaa rasuulka ilaahay awaakhira xayaati uu ku yidhi habeenkaa marka boqol sanood laga joogo cidda dhulka korkeeda ku sugan ruux ka noolaanayaa ma jiro bal markaa haddii aanu horteedma dhiman uu markaa dadkii joogay ahaa markaa qarnigaa ma soo dhaafin bay leeyihin waa xadiidkaa rasuulka ilaahay yidhi cidda waktigaa caawa nool ee joogta marka boqol sanadood laga joogo cid marka hadduu noolaa barhkood ay leeyihin marka waa intaasuu bad kuba joogay ama meel kale aanu joogin waa kuwan iyagu sugaya dee noloshiisa bal taasi waa adilada ta ugu badan wama jacalnaa libasharin min qablika alkhulda oo kale taasna waa daliil arrin kaleo daliilka ugu xooga badan oo kale culimadu yidhaahaan waxaa rasuulka ilahi ba xadiis wuxuu ku yihi nebi muuse maanta hadduu nool yahay uu nool yahay maa wasicahu ila itibaaci inuu aniga iraaco mooye wax kale umay suurto galeen marka waxay leeyihin hadduu bal waqtigii rasuulka ilaahay joogay dee wuu rasuulka ilaahay buu u iman laha waa laazimi laha uu raaci lahaa waxaana suuratu ancaam inooguma sugan ali cimraan oo kale iyadoo ilaahay sheegay inuu ambiyadii kagaba qaaday dee haddii ilaahay iyagoo joogo uu soo saaro dee uu rasuul iyaga oo xaggiisa ka yimi u yimaado inay rumaynayaan oy raacayaan ahdigaasaa jiray nebi kastaba lagaba sii qaaday marka hadduu waqtigaa soo gaadhay waa daliilka uguba xoog badan waa raaci lahay oo kale bal taas bay yidhaaheenoo waa adilada ta ugu xooga badan bal marka waxaa leeyahay hadal xaafid ibnu xajar kitaabkiisa khaasatan qaybi isaabana way ku sugan tahay qaybna azahru nadir bay kuma sugan tahay culimadii marka la eega ladaa'ifta waxyaalaha cajiibka ah ee culimada kaba soo aroortay wuxuu soo naqliyaa abu xayaan oo kale oo dee dadkii iyaguna lahaa uu dhintay kaba mid ah saaxiba tafsiir weeye oo isagu kaba dhigay dee dad qolooyinkaa salaaxa u nisbo sheeganaya dee arintaa kuba maman ayaa kaba dhiga ayaa wuxuu soo naqliyaa imaamkii weyne abulfatx alqushayri waxaa la arkaa midkiina inaan soo xaadirsanku yahay de waa imaamka weyne ibnu daqiiq laciide ibnu daqiiqood waa fatx alqushayri waa sida dee in badan uga timaada waayo intaba waa loo yaqaana dahabi baayo uu sheekaaba shaykhuna ibnu wahbinun buu yidhah isagu ujeeda waayo maxamed almacali awowgiisa dambe u tiiriya de waaba nooc malaha dhici karta la odhan kara tadisa shuyuuk bal marka haddaba markaasaa waa dadkii imaam ibnu daqiiqood isna mala arrintan qabay buu ahaa nin dee dadkaas buu ka soo naqlinaya sheekhadiisa kamida inuu khadar arkayoo uu waxweydiiyo laba kulmay sheekhi baa la weydiiye o lagu yidhi seebuu ku gartay inuu khadar yahay ama uu ku ogaaday inuu khadar yahay muu jawaabinoo waa aamusay dee waana arrin aan la adkeyn karin waayo ruux kastoo ku yimaado oo yidhaaha khadar baaday mead rumaysanaysaa markaasaa lagu yihi bal seebuu ku gartay iyo yaa u sheegay inuu khadar yaho sheekhu kamuu jawaabin taasi arrin kaloo cajiibahayadna jirto imaam isna ama sheekh laba yidhaaho alyaafici cabdullahi bn ascad sheekh alxaram buu waqtigiisa ahaa waana sheekha sufiya isna waktigiisii oo kale kitaab dayna soo gaadaan rawda rayaaxiin iyo nin kale weeye bal waa nin saas ahaa ayaa ciraaqi baa wuxuu ka soo naqliyey inuu qabay isaguna dee inuu nool yahay ciraaqina asxaabtiisii buu kaba mid ayo dadkii sheekaa laba kulmay xafn xajar baa ka maqlay isaga ciraaqi hadalkiisa afkiisa kaba qaaday markaasaa wuxuu ku yidhi markii sheekhu la soo qaaday bukhaari iyo xarbi iyo qolooyin kaloo leh waa dhintay sheekhi waa tii ka cadhoodo markaasuu hadal yidhi muxuu yidhi man qaala ma taqadibtu calayh ninka idhaa uu dhintay waan u cadhoodaya yaafi ciraaqiya buu ku leeyay markaasaa maxay yidhahdeen rajacna can ictiqaadi mowti sheekh waan ka laabanay inaad ictiqaadno geeridiisay haddee sheekh cadhadiisa eedinaya wuxuu yihi ninkii idhaaha uu dhintay waan u cadhoonaya markaasuu yihi rajacna can ictiqaadi mowti waa ciraaqiya baa yidhi taasoo yaafici bay ku leeyihin inaan ictiqaadino geeridiisay sheekh waan ka laabanay waxbaa noo cadhoona bal markaa waxaa leeya horta taase xafnu xajar baa wuxuu kusoo gunaanadaa hadalkiisa khaasatan zahr cibaarada isaa kumaan arag baan filaya ee zahri anadira uu kusoo gunaanadaa wuxuu leeyahay markaan eegno xagga adilada iyo dee adilada xoogga leh haddaan eegno waxay keenaysaa saa caamadu dee caamadu kaba dhigay waa dadkan uba badnaa iyagu qabaan oo ah noloshiisi inay taa tahay ina waayo aad buu usoo naqliyey qisooyin buu soo naqliyey umuuro sanadku uu sugan yahay sida abuzurco iyo hadal nin uu laba kulmayo yaridiisii uu la kulmay isagoo cero loo ximaysanoo haddana abuzurco da-a ninkii sidiisii ona uu laba kulmo intuu waxa yidhi maxaa miyaana taa kuu diidin markii dambe uu waayo oo kale khadar arkii uu malaynayay sanadku waa sugnaa cumar bin cabdilcaziz oo kale adigu waxyaalaha jira akhbaaro kala duwanna waa jiraan oo waa tan dee kolley ishkaalka culimada kuma keentae waa umuuraha kale sooma naqliyeene ayaa wuxuu yihi de horta adiladu ah inuu noloshiisu ay daa'im tahay waxyaalaha ay keenayso wax ka duwan bay keenaysaa haddee inuu dhintay adilana waxa ugu badan umuuraha aan soo qaaday kuwa ugu sii xooga badan oo ah inuu rasuulka ilaahay inuu laba kulmo ahayd uu yimaado dee markaa waa inaanu joogin waayo maalintii beder oo kale rasuulka ilaahay lahaa ilaahw haddaad intan halaagto dhulka laguma caabudayo de hadduu markaa inay arinta cumuumkaasi meeshuu kaba bixila hadduu joogo weeyaan bal taas oo kale laakiin ishkaal baa jiraya bu hi ixtimaal akhbaartan aad u kala duwan ee badan ee dacfimaha ku sugnaadee laakiin majmuucoodiiyo sugeynteedu aada muddo inay raad leeyihiin ee ah dee waxyaalaha caynkaasa taasna waa wax dee arin keenaysa dee barhkoodna sade imaam nawi amsaashi iyo rag kale ay dee taawiilka ay laba yimaadeen iyo marka umuuraha laba eego lakin wuxuu leeyahy waxaa kaloon jasminaynaa dee waa inuu nebi yahan u ahayn siday barhkood yidhaaheen waa weliyo ay halkaa qolooyinkii dee asxaab aitixaad iyo ama barhkood zanaadiqiye ay kala soo qaateen weligaaba nebiga ka fadli badan iyo waxyaalo saasa ay laba yimaadeen ay taasi waa ina arrintu inay uu nebi yahay hadaladiisii bal wixii uu kuba soo koobay oo khaasatan min zahru nadir waa kitaabkaas de ma garan kara inuu gaar ahaan u yahay waa majmuucu rasaa'il almuniriya oo waana kitaab laba mujalad oo afar juz kaba kooban rasaa'il badan oo culimadiiya la isu geeyey qola isu geysa maktabad alma madbaca muniriya loodhan jiray qabla sabciin ama tamaaniina sana ayay isu geeyeen oy madbaceen taas oo kale majmuuc rasaa'il almuniriya aada u fiican oo dee ay ma kala duwan kutubtooda barhkood dee la dib loo taxaqiijiye kutub iskaba noqdeen bal kolley waa intii aan kuma soo koobi laha allah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka